yaqulu wuxuu hi asaluka ya allah ya huwa ya allah ya huwa ya raxmaan ya raxiim ya xayu ya qayuum ya da ljalaali wاlkraam naxwa saacatin hal saac buu ku celcelinaysa intaas hal saac o bicadadi xuruufiha biljumali cadad xuruufkeeda biljumal jumalkaliirka yani cadadka ay ku keenaysa tirada aladi huwa alif wa tisca mia wa alaaa alaaa wa tisca mia wa alif faqat kun sagaal boqol iyo saddex goor baa dhihi ayd ku celcelin kun sagaal boqol iyo saddex ow bicadadi xuruufiha faqad wahuwa tiscun wa halaaثuuna xarfan hadda asmaadaas aan soo sheegnay soddon iyo sagaal xaraf bay ka kooban yihiin soddon iyo sagaal goor ku celcel uma yadcu laha ilahay buu barya bimaa yashaa waxa uu doonayay fa in allaha yastajiibu waa aqbalaya lahu insha allahu tacala ilahay waa aqbalay adigoo weliba inuu ilaahay ku aqbalayo niyada gasho idcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba buu nabigu yidhi adinkoo yaqiininaya inuu ilaahay idin aqbalayo ilaahay barya ma aha inuu qalbigaagu iska maqan yahayo kolley waxba lagaa aqbali maaye waa la iska taa gacmaha taasna ma aha wey ilaahay yaqiinso inuu ilaahay ku aqbalay adoonkiisi baa tahay rawaahu dabaraani baa wariyey walxaakim bisanadin xasan wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illaah qaala tacaala wa min annaasi dadka waxaa ka mida man baa ka mida yatakhidu samaysanayo min duuni illah ilaahay keyrkii andaadan asnaab bay sameysanayaan yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xub illaah sia ilahay u jecel yani sanam buu samaystay say yani muminiintu ilaahay u jecel yihiin ayay macnaa u jecel yihiin waaladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey baana ashaddu daran xuba lilah kuwa ilaahay rumeeyey baa ilaahay say u jecel yihiin baa daran laakiin nimankaan muminiinta say ilaahooda u jecel yihin bay kuwa naasnaantooda u jecel yihin intay soo qaadaanoy yani cabir u mariyaanoy buufiyaanoy udgiyaan ay waxeeyaan ay meel dhihi jireen way ilaalinayaan waa wuxuu gacantiisa ku samaynaya haddana waa caabudaya yaa can cabdillaahi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi cabdillahi bn mascuud qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam kelimatan nabigu kelimuu yihi waqultu anigana waxaan idhi ukhraa kelimo kale qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi buri sala allahu alayhi wasalam man maata ninkii dhinto wahuwa yadcuu asagoo yani caabudayo min duuni illaahi ilaahay kayrkii niddan shariig mid shariig oo ilaahay ugu shariig yeelay buu caabudaya oo baryayaa dakala naara naartuu gelay ya dembi waxaa ugu weyn an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqaka soo xadiidku maahayd dembi la gala waxaa ugu weyn ilaahay inaad shariig u samayso asagoo ku abuuray keligi marka qofki asagoo ilaahay keyrkii caabudayo oo baryaya dhinto kaas naartuu gelaya waqultu ana aniguna waxaan idhi cabdillahi bn mascuud haddaan anuu hadalka nabiga ka qaadanayo man maata ninkii dhinto wahuwa laa yadcuu lilahi wahuwa asagu laa yadcuu asagoon beri asagoon u yeelin lilahi ilaahay middan shariig dakala aljanna asagoon ilaahay u shariig yeelin oo ilaahay keyrkii aan baryin oo ilaahay un caabudayu saa ku dhintay jannadu geli ninkaas ay can ibni cabaas waxaa laga yeriye radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi cabdullahi bni cabaas kaana fii bani israaiil ree bani israa'iil waxaa ahaaday alqisaasu qisaas walam takun fiihim addiya wax diya la yidhaahda ma jirin qofkii qof dilo waa loo dili jiray un bas waan cafiyey iyo waxaas diye iyo ma jirin faqaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi lihadihi alumma kutiba calaykum alqisaas fi lqatla alxuru bilxuri waalcabdu bilcabdi waalunhaa bilunhaa oo diyadii yani qisaastii ilaahay ummadeennan wuu u jideeyey diyadiina waa u jideeyey waa ka marxaba kutiba calaykum waxaa laydinku farad yeelay alqisaasu fi lqatlaa kuwii la laayay kuwii la dilay in la loo qisaaso laysu qisaaso waayahay ayaa ilahay idinku farad yeelay alxoru ninkii xorta ahaa bilxori baa loo qisaasaya xor nin xora hadduu qof kaloo xora dilo waa loo qisaas mukaafa'a la doonayay waalcabdu addoonkiina bilcabdi baa loo dili waalunhaana bilunhaa baa loo dili naag hadday naag disho naag baa loo dili naagta kalaa loo dilaya laakiin maxaad moodaysaa aayadda daahirkeeda nin hadduu naag dilo inaan loo dilay ama naag hadday nin disho inaan loo dila maya waa lasu dilaya naag hadday nin disho waa la dili nin hadduu naag dilana waa la dili faman cufiya lahu ninkii loo cafiyo min akhiihi walaalkii xaggiisa shay-un shay qofkii yacni damka lahaa ayaa cafi sameeyey muxuu cafiyey qisaaskii buu cafiyey falcafwu cafwigu an yaqbala diyata diye inuu aqbalo weeye fi camdi qof baa laga dila kas baa looga dilay qofka kas loo dila hadda qisaas baa lagu leeyay sooma ninkii qof wax u dilo kas wax u dilo qisaas baa lagu leeyay ninkii la dilay ninkii weligiisa ahbaa wuxuu yidhi waxba ku dili maayo diye inkaan diyaha laysiiyo fatibaaxun kii hadday wax dilay korkiisa waxaa waajib ah fatibaaxun bilmacruuf macruufka inuu raaco wa adaa-un gudasho oo ilayhi ninkaa cafiyey ee dilka ka cafiyey diyada ku cafiyey inuu u guto biixsaanin si wanaag yatabicu bilmacruufi macruufku raacaya wayu'addi lahu biixsaanin ixsaan buna ugu gudanaya inuu warwareejiyo markii diya lagu cafiyo haddana inuu warwareejiyo maaha waa inuu horey ka guto dalika kaasu takfiifun takfiif weeye oo min rabbikum rabbigiin aggiisna karabbigiin xaggiisa ka ahaaday waraxmatu naxariis waay oo qisaas keliya un haddii laydinku waajib yeelo diyo wax cafi la yidhaahda ma jiro iyo diyo waa la dili lahaa un qofka soo maha waa raxmad ilahay xaggiisa ka ahaatay qofkii weliga ahaa hadduu cafiyo in diyada un la siinayo markaas ay waraxmatu naxariis weeye mima kutiba wixii lagu farad yeelay baa laydinkaga naxariistay calaa man kaana qablakum madihii idinka horreeyey faman ictadaa ninkii xadgudba bacda dalika markii cafigaa loo sameeyey kadib ayuu xadgudbay falahu cadaabun aliim ama markuu labada dhinacba ictiduhu waa ka imaan karaa nin baa markii la cafiyo laguma dilkaa kuga qisaasanayne diyadii hana la siiyo ayay diyadii bixin waaye waa ictide dulmi buu sameeye kaas cadaab aliim uhu leeyahy midka kii wax dilay baa kii wax laga dilay baa intuu yidhi waan cafinaya waxba qisaasan maayo markii diyadii farta laga saaray buu haddana qorigiisa qaatay markaasu wax dilay waa ictida fiiri dulmi buu sameeyey oo diye iyo dil buu isku daray diyana wuu qaatay falahu cadaabun aliim buu leeyay cadaab daran ayuu leeyay can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rubayc gabadha la odhan jiray ana rubayaca camatuhu eedadiis ahayd kusiraaya kasarad way jebisay saniyata jaariya gabar bay ilig ka jebisay fadalabuu ilayhaa way dalbeen ya rubayac binu nadar gabadhii la odhan jiray anas binu nadar oo adeerkii ahaa ayay la dhalatay ya marka gabar bay ilig ka jebisay fadalabuu ilayhaa way dalbeen alcafwa waxaa layihi noo cafiya diyaan idin siinayna faabo way diideen ma ma jirta yidhaha qisaas waxaan ahaynoon rabno ma jira waa in iligi laga jebiya ayada facaraduu waxay u bandhigeen alarsha war diyadii baan bixinaynaa iliga diyadiisii oo shantii halaadaan dhiibaynaa ama haddii iligu qaar joogo nuskii baan yani waay ama labadii halaad iyo barkii wey ama nuskii baan dhiibaynaa wax baan dhiibaynaaye arshigii baan bixinaynaa fa abow waa diida ma jirta yidhi oo naagta iligeedu waa laba halaad iyo bar soomaa waa ninkii diyadiisii nuskeeda weye iligu shan halaad bu haragya una waa labiyo bar hadduu wada maqan yaha waa labiyo barka hadduu un qaar joogana inta joogtay inta kalen baa lasu qisaas yani aa lasu qiyaasay hadduu sulus yahay hadduu rubuc yahay hadduu nis yahay fa ataw rasuulallahi bay utageen sala allahu alayhi wasalam nabigay utageen wa abow way diideen ila alqisaasa qisaas ma ogi wax aan qisaas ahaynoo yeelina ma jiraya fa amara rasuulullahi wuu amray sal la alay waslam bilqisaas dee si kale ma jirta wey waa in la qisaaso dee dadka yani qofka la dilay ee jaraaxada la gaarsiiyey dadka weligiisaa unbaa hadday iska le hadday ayagu markaa diidaan cafigii waa in loo qisaaso de fa qaala anas binu nadar baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah atuksaru miyaa la jebinayaa saniyat rubayac ma gabadhi rubayac ay walaashayd iligeedaa la jebin ya naqsi baa meesha imaanaya mogtahay gabadhi gabar qurux badan be haddii iligii laga siibo way fool xumaanaysaa soo ma ma iligeedii baa la jebinayaa laa buu yidhi waladii bacahaka bilxaqi ilaahayga xaq kugu soo saaray baan ku dhaartay laa tugsaru saniyatuha marnaba kolley gabadhaa iligeeda la jebin maayo kolley iligeeda la jebin maayo oo anas bin nadar muxuu sidaa u leeyay ilaahay aayaddiisuu leeyahay kitaabka ilahay baa qisaaska kusoo arooray maye wuxuu ka rajaynaya ilaahay buu ka rajaynayaayo in yani qolada qulubtooda ilaahay bedelo oy qisaaska yani ay diyada ku raalli noqdaan faqaala rasullahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam yaa anasu anasow kitaabullahi ilahay kitaabkiisu alqisaasu qisaasu kitaabka ilahay qisaas baa ku taala qofkii wax dilo waa loo dil qofkii naqsi geysta jaraxo geysta waa la qisa- waa la qisaasi ya ko faradiya alqawmu markuu asagii dhaartay faradiya alqawmu qoomkii baaba raalli noqday facafow way cafiyeen bas bay yidhahan bas bas waxba idin qisaasan mayna idiyada iska keen ay awal baan idinku kululaynayne ay keenay yidhahdeen diyada ay marxaban faqaala rasuululahi wuxuu yihi sala allahu calay quluubtoodii baa markiiba ilaahay bedelay wuxuu yihi rasuulka ilaahay ina min cibaadillahi ilaahay addoomihiisa waxaa ka mid a man baa ka mida low aqsama cala allahi ilahay hadduu ku dhaartay laa barahu ilahay u baarinimo samayn wallahi arrintu saasay noqonaysaa hadduu yidhahdo bas ilahay waa u baarinimo samayn rawaaha hadihi halaathata saddexda riwaaya waxaa wariyay albukhaariy qaala allahu tacala ilahay wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilahay iyo nabiga rumeeye kutiba calaykum waxaa laydinku faradeedaa siyaamu soom kamaa kutiba sida loogu faradeeday cala aladiina min qablikum kuwii idinka horreeyey soonku waa yani wuxuu ka mid yahay min asharaa'ici qadiima shareecadii qadiimadayd buu ka mid yahay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun likay tattaquun inaad dhowrsataan almacaasiya macaasida inaad ka dhowrsataan aya tusafuuna bitaqwa allahi tacaala ilaahay taqwadiisana laydinku sifeeyo ood ku sifowdaan taasaa laydinkugu fardiyeen oo ummadihii hore soon bay lahaayeenoo niman reer nasaar qolada nasaarta leeyaha way soomi jireen markaasay waktigii kulayl markuu soomku kusoo hagaago way bedelayaan oo waktigii qabowga xagaagay u bedelayaan ila waktiga kulaylkaa ma soomi karne way rarayaan haddana way ziyaadiyeenoo ilaa yacni labaatan bay ka dhigeen toban iyo waxaasaa lagu waajibeeyey markaasay u badanayeen ayay badiyeen daaliin wey ilaahay yani way dhuleen marka yani baadinimaa lagu tilmaamay qolo baadiyoobay inay yihiin can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaala waxay tidhi kaana yawmu caashuuraa yawmu caashuura wuxuu ahaa tasuumuhu qurayshun quraysh baa soomi jirtay fi ljaahiliya jaahiliga hore wa kaana nabiyu wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam yasuumuhu nabigu wuu soomi jiray falamaa qadima almadiinata madiina markuu soo galay saamahu nabigu waa soomay wa amara bisiyaamihi falamaa nazala markuu soo degay ramadaanu ramadaan kaana wuxuu ahaaday waayahay huwa waxa faradka wa huwa yani soonka waajibka la soomaya alfarida kaana huwa ramadaanki wuxuu noqday alfarida faradka keliya la soomaya ramadaanku noqday wa taraka cashuraa buu ka tegey faman shaaa saamahu waman shaaa ninkii doona lam yasum oo marka hore waajib ahay wuu soomi jiray marka markuu ramadaankii soo degay waajibnimadiisii baa la nasakhay yawma cashuura sunuu iska noqday marka bisha ramadaan um soddonkaa beri unbaa unbaa farad awey oo waajiba soonka aad ku nadarta mooyaane ama qalla iyo waxaas mooyaane marka caashuura wuxuu noqday waayahay faman shaaa saamahu waman shaaa lam yasum sunuu iska noqday waay rawahu lbukhaariy can salamata radi allahu canhu qaal lamaa nazalad markay soo degtay hadihi alaaya wacala aladiina yudiiquunahu fidyatun dacaamu miskiinin aayadda markay soo degtay wacala aladiina kuwa yudiiquunahu soonka awoodayo waxaa korkooda ah fidyatun daa fidyatun fidyo dacaamu miskiinin oo waa la khiyaar geliyay awur islaamkii soonka kaana wuxuu ahaaday buu yihi salamo man araada ninkii doonaya an yufdira inuu iska afuro oo wayaftadiya fidyo uu bixiyo facala wuu yeelaya ninkii kale wuu iska soomaya xataa nazalat alaayatu alatii bacdaha fanasakadaa way nasakday faman shahida minkum shahra falyasumhu baa liman ayada daba lagu nasko ninkii yani bisha ramadaan ay u dhalato falyasumhu waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar ninka asagoo aan cudur lahayn waajib buu markaa ku noqday marka hore awalka hore laakiin takyiir buu iska haddaad doontana vidyoaad bixinaysa haddaad doontana waa iska soomaysa khiyaarkaas e inkastoo cabdullahi bn cabbaas uu diiday waay oo wuxuu leeyahy cbdullahi bn cabbaas aayaddu mansuuka meehe waxay ka hadlaysaa yani asheikhu lkabiir walmar'atu lkabiira labada qof oo waayeelka oo soonka aan awoodi karin hadday waan soomaynaa yidhaahdaan ama shaqo iyo dhibaato kala kulmayo qoladaa wey fidyaha iska bixiyeen baa laleeyahy ay iska afurayaan dhacaan bay bixinayaan aladiina yudiiquunahu laa yudiiquunahu mufasiriinta qaar ay fasirayaan wa ama yani way yani way awoodayaan laakiin bimashaqati dhib bay ku awoodayaan iska daaya kuwa dhacaan ma bixiyo alabada qofa waayeelkees rawahu albukhaari uxilla lakum laylata siyaami rafas qaala tacaala uxilla lakum waxaa laydiin xalilay laylata siyaami soonka habeenkiisa arrafas jimaac baa laydin xalilay arrafasu ilaa nisaa'ikum haweenkiina inaad gaartaan oo la seexataan huna haweenkii libaasun bay lakum idin yihiin dhar wa antum idinkuna libaasun dhar baad lahum utihin lahuna ayaga utihin waa is asturaysaan uxila lakum laylata siyaam ay kula laylatin fiihi arafatu ilaa nisaa'ikum ay ilifdaa'u ilayhina biljimac inaad gaartaan huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna fakulu min azawjayni lisaaxibihi kalibaasi yasturuhu can ilfujuuri wayasturuhu bilmucaanaqati aka bay is asturayaan can ilbaraa waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi lamaa nazala markuu soo degay sawmu ramadaan kaanuu waxay ahaayeen laa yaqrabuuna kuwa aan u dhowaanayna annisaa haweenka ramadaana ramadaanka umay dhowaanayna kullahu dhammaantii bisha ramadaanoo dhan habeen iyo maalinba looma taabanayo haweenka ilaa bisha laga afuro wa kaana rijaalun rag waxay ahaayeen yaquunuuna anfusahum naftooda kuwa khayaal rag baa habeenkii u gaban jira haweenka wayna isqarinayaan ilaahay unbaa og wey yaan loo dhawaanin baa laysku ogaa riwaayada dambena waxa way soo socotaa waxay leedahay qofku hadduu maanta soomanaa oo uu mar seexdo bas wey xaaraan bay ka noqon cuntadii iyo jimaacii iyo wax walba markaasaa rag ka mida ay iska khayaaneen ay si cumar baa ka mid ahaa kacab binu maalik baa ka mid ahaa isaga asxaabta ka mida faanzl allahu ilaahay baa soo dejiyey calima allahu ilaahay wuu ogyaha anakum idinku kuntum inaad ahaataan inaad ahaateen takhtaanuuna kuwa khiyaanaya anfusakum naftiin fataaba calaykum ilaahay waa idinkala noqday wujuubkaas waa laydinkala noqday oo takfiif darteed uu idinka towad aqbalay oo waa laydinka laabtay xukunkai asaga ahaa ee xaaraamta waa laydinkala laabtay wacafaa cankum wuuna idin cafiy falaana hadda baashiruuhuna haweenkii la baashira hadda habeenkii la baashira haweenki ya wabtaquu dalba maa kataba allahu lakum waxa ilaahay uu idiin qoray oo min alawlaadi ah dalba rawahu lbukhaariyu wa canhu waxaa laga wariyay can ilbaraa qaala wuxuu yidhi kaana asxaabu nabiy nabiga asxaabtiisa waxay ahaayeen sala allahu alayh wasalam idaa kaana rajulu ninku markuu ahaado saa'iman mid sooman oo fa xadara alifdaaru waktiga afurka la gaadho oo fa naama uu seexdo qabla an yufdira intuuna afurin lam yaakul ma cunayo leylatahu habeenkiisa walaa yowmahu yoonka ka dambeeya xaaraan bay ka noqon mar haddaad gamaado bes cuntana ma cuni kartid yani reerkaaga ood la seexatana iskaba dhaaf khalaas xataa yumsiya ilaa uu gobolka dambe ka dhaco wa ina qays binu sirmata ninkii qays binu sirma la odhan jiray kaana saa'iman buu ahaa wuu soomanaa falamaa xadara alifdaaru waktiga afurka markii la gaaray ataa imra'ata waxaaskiisii buu u tegay faqaala wuxuu yidhi hal cindaki dacaam wax cuntaa ma haysaa qaala waxay tihi la maya waxaan hayo male baahi baa iska jirtay waktigaas ay wax aan hayo oo dacaama ma jiro walaakinii andaliqu waan tegayaa oo adlubu laka bal haddaan wax ku raaraadinaya haddaan meelaha wax ka soo helo wa kaana wuxuu ahaa yowmahu maalinkiisii yacmalu mid camal falay maalinkii oo dhanna beer buu ka shaqeynay nin reer ansaareed baa beeraley ba ahayn maalinkii oo dhanna beer buu ka shaqaynay haddee daal iyo haraad gaajo iyo oon wax walba waa hayaan inta wax loogu maqanyama sigaaba joogi kara saasuu isu tuuray faqalabatu caynuhu ishiisii baa ka qaalid noqday saa unbuu u jimicsadayoo waa gamay marka wa jaa-ad imra'atu xaaskiis ma waxaan ogaa oo rafaad iyo maanta aad ahayd baad haddana gabacday mar haddaad hurdootana waa bes cunto la cuni maayo ma habeen dambe ku jiidaa khaybatan laka waad hoogtayt falama ntasafa nahaar maalinkii dambe markii niskiisii la joogo ushiya caleyhi waa lama yirtabo wuu diiday marka yani inuu wax cuno waxba iska cunbaytiro waa diiday maalinkii dambeu ku soomay sidii buu ku soomay markaasuu beertiisa ukalaay haddana maalinkii dambe markii kala barkeeda la joogay qushiya caleyhi waa lama yirdaboolay fadukira dalika linabiyi sala allahu alay wasl nabigaa loo sheegay fanazalad waxaa soo degtay wakuluu washrabuu cuna oo caba xataa yatabayana lakum ilaa uu idiin caddaado alkhaydu labyadu yani liilankii caddaa waa bayaanu nahaarke min alkhayd ilaswadi midkii madooba oo sawaadu leyl ah oo min alfajri fajr kayd yani kaydka muxuu yahay oo min alfajri ku bayaansa habeenkii oo dhan baa layidhi cuna oo caba oo waxaa doontaan sameeya oo iska cuna waakaas ilaa waagu ka barya raxmad ilahay noo naxas rawahu tirmidi can cadiy bn xaatim waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ya rasuul allah mal khaydu liilanku muxuu yahay alabyadu oo cad min alkhaydi min alkhaydi aswadi amaa humaa aye amaa humaa labadoodu ahumaa labadoodu alkhaydaani min alkhaydi alabyadi aye xataa yatabayan lakum alkhayd alabyad min alkhaydi alaswadi maxay tahay ahumaa labadoodu alkhaydaani ma labadii liilanoo caadiga ahaba xarig madow iyo xarig cadba xarig madow xarig cad intuu soo qaado barkinta hoosteeda gashaday wuu fiirinaya caawo dhan bal inay kala caddaadaan maxaa kala caddaade waaye barkinta hoosteeda waxa ku jira markii la arko waa goor ma goor qoraxdu dhaladaada imaatay waaye qaala wuxuu yidhi nabigu inaka adigu la cariidulqafaa warniyahu waxaaba tahay nin maaragtay ya la cariidulqafaa baat nin maxaa tahay waaye waaye maxaa kugu dhacay niyow nin doqonaa tahay maxaa kugu dhacay cariidulqafaa saasay yani carabtu waxay u isticmaalaan waxaa tahay nin oo maaragtay aan caqli lahayn in absarta haddaadba aragto alkhaydayni labada liilan haddaad aragto waxaa tahay nin yani ay cariid lqafa uma qaala wuxuu yihi nabigu laa war labada liilan looma jeedo bal huwa sawaaduleyli wa bayaadu nahaar wa waxa loo jeedo waa habeenka cadaantiisa iyo maalinka maalinka cadaantiisa iyo habeenka madowgiisa inay kala cadaadaan wey marxab facadiy bnu xaatim lamaa samica xataa yatabayana lakum alkhayd labyad min alkhayd laswad walaca ciqaalayni laba xarig buu dayay xablayni aswada wa abyad taxta wisaadati ay makidatii barkintiisa hoosteeda wa kaana yanzuru ilayhima falaa yumayizu leylu min annahaar falama asbaxa dakara haada linabiy sal l sl faqala wuxuu nabigu inaka adigu la cariidu lqafaabaad ey ablah baa tahay nin doqonaas inamaa humaa sawaadu leyl wa bayaadu nahaar baa loo jeeda walidaa buu qaala ilahay wuxuu yidhi min alfajr ya rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey watirmidi can ilbaraa radia allahu canhu qaal kaanuu fi ljaahiliyati idaa axramuu أتوا البيت من ذهره فأنزل الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها فإليه يا كانوا وحيها في الجاهلية عربت وحيها لأنك عربت إلا قريش مويان عربت كانوا وحيها إذا أحرموا البيت بيتك إذا أتوا إذا أحرموا مركي حرمضان وحجك يسوق تانا ميسوع ومفريستان أتوا البيت وقرجي سيمادان atow albeyta guriga waxay uga imaan jireen min dahri dhabarka dhabarkaa guriga laga soo gelaya waxay leeyihin guriga hiridda lagama soo galo mar haddaad xaj ka timid guri dhammaayo u dhisnaabay dhabarka ka duleelinaya sarta ah hiriddii hore waa laga tegi mid baa dhabarka laga duley ay marka dhabarkay ka soo gelayaan guryaha atow albeyta min dahri faanzala allahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey walaysa albiru birigu ma aha iyo wanaagka iyo samuhu ma aha bian taatu lbuyuuta guryaha inaad uga imaataan mid horiya dhabarka guryaha inaad dhabarka ka soo gashaan maaha ya waatul buyuuta min abwaabiha baa ilaahay guryaha irinta ka soo gala dhabarka markaad ka soo gelayso tuug miyaad ya marxaban waatul buyuuta min abwaabiha waay guryaha iridda ka soo gala dhabarka hooga imaanin gurigaaden waaa de guri kale qof kale leeya haddaad imaanaysa xataa inaad albaabka ka soo gashaan ron ya ee guryaha dhabarka ha ka soo gelina alaaya rawahu lbukhaariy wamuslim walafduhu kaana wuxuu ahaa imaam muslim lafdigiisu kaanat ilansaaru waxay ahayeen idaa xajuu markay xajiyaan oo farajacuu ay soo noqdaan lam yadkhuluu albuyuuta guryaha ma gelayaan ilaa min duhuuriha dhabarkay ka soo gelayaan fa jaa rajulu nin baa yimid min alansaari ka mida fadakala min baabi si u soo socda gurigiisa albaabka ka galay falaamuu way dagaaleen maxaa kugu dhacay de balaayaad bilowday guriga nin xaj ka yimid oo guri irinta kasoo gala xageed ku arag waryaha maxaa rabtaa balaaya rabtaa inaad ugu rido ninkii bay dagaalka uga kaceen fanzl fanazlat hadihi alaaya ninkaan idinka quman baa iska dhaaf guri dhabar laga soo galo irid baaba ilaahay u sameeyey maxaa dhabarka uga soo gelaysa dhabarka ugu duleelinaysa ya marxaban qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna wayakuna diinu lilah waqaatiluuhum la dagaalama gaalada xataa laa takuna fitna shirki ilaa aan la helin ilaah la waayo wax shirki ah oo wayakuuna diinu diinka iyo cibaadadu lilah ilahay unay khaalisa u noqoto fain intahow shirkiga hadday ka reebtoomaan falaa cudwaana ilaa cala adaalimiin dagaal iyo collaytan ma jiro ilaa daalimiinta kuwa gaalada mooyaane qofku hadduu islaamo bas wey macsuumu dam walmaal buu noqon de ay can naafic waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi jaa rajulu nin baa libni cumara nin baa cabdullahi bni cumar u u yimid qoladii khawaarijtaa bay ahaayeen kuwa wax weydiin jira cabdullahi bni cumar ay jaa rajulu baa libni cumar cabdulahi bni cumar u yimid faqaala wuxuu yihi yaa abaa cabdiraxmaan maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa an taxuja caaman sanad inaad iska xajiso wa tactamira caaman sanadna aada cumraysato oo watadrukaljihaada jihaadka aad ka tagto fii sabiili illahi ilahay wadiisa lagu jihaado waqad calimta waad og tahay walxaal qad calimta aad og tahay maa raqaba allahu ilaahay waxa uu ku booriye o ku tarqiibiyo fadliilo uu ku sheegay fiihi fi ljihaad qaala wuxuu yidhi yabna akhii walaalkii wiilkiisii ow buniya alislaamu islaamka waa la dhisay calaa khamsin iimaanin billaahi warasuulihi wasalaati alkhamsi wa siyaami ramadaan wa adaa'i zakaad wa xaji ilbeyt de arkaanu islaamkiina waa la imaanayaa islaamku kaasuu ku dhisan yahy qaala wuxuu yidhi yaa abaa cabdiraxmaan waa ibnu cumar wey alaa tasmacu miyaadan maqlinoo maa dakara allahu ilahay waxa uu ku sheegay fii kitaabihi wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma soomaada maql ay laba qolo oo mu'miniinta ka mid a hadday dagaalamaan faaslixuu baynahumaa dhexdooda wanaajiya waxaa dagaalkooda markaas yani waa cabdullaahi binu zubayr iyo xajaaj binu yuusufa markaa dagaalamaya oo xajaaj binu yuusuf baa cabdullahi binu zubayr yani xasri ku sameeyey oo makoo dhan buu marka xidhay waa marka cabdullahi binu zubayr yani meesha waayahay waayahay lagu gubi lagu gubi doonayo lagu cani yani ku xasriya wey wuu iskaga baxaya isagoo cabdullahi bin cumar oo banaankiisa iska jooga qaatiluuhum aayadan kale soomaalida maqal buu yihi xataa laa takuna fitna qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bin cumar facalnaa waan samaynay buu yihi calaa ahdi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam qaatil yani qaatiluuhum xataa laa takuna fitnatu ilaahay muuna dhin la dagaalama gaalada ilaa shirki la waayo waan samaynay buu yihi zamanka nabiga ilaa shirkiga uu yaraaday buu wa kaana alislaamu islaamku wuxuu ahaa buu yihi awal islaamkii qaliilan mid yar fa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yuftatanu mid la fidneeyo fii diinihi diintiisaa laga fidnaynayaa imaa qataluuhu inay dilaan wa imaa tucadibuuhu inay imaa yucadibuuhu inay cadaabaan xataa katura alislaamu islaamka ilaa uu batay falam takun fitnatun fidne ma jirto marka shirki ma jiro ya shirki ma jiro ee adinkaas shirkigii yani fitnadii samaynayo dadkii baa rabtaan bu isaa ola dagaalansa inay diinta ka saartaan ninkaaba hadda shirkigii yani ku socdo ay saasuu leey marxaban وhda kana في زmن الفitنة byn الxajaaج وcabdاللahi بن زbayr xayثu xaasrhu الxajaaج xajaaج baa xasri ku sameeyey bmaka sanata hal ay sanata sabca miya وaلaai sanata sabci وaلaai waa toddobaatan iyo saddex markay hijr hijriyatan waaye baعda an nasaba الqitaala baynahmaa zmna zmn buu socday fakaana ibn cumar wuxuu aha baciidan can iطرفayn lأnhu اlmaطlubu fi الfitنة falama sأaluuhu tilka اأsئلة ajaabahم bma dukira wafii riwaayati ataahu rajulaani baa u yimid faqaalaa waxay yidhahdeen ina naasa dadkii sanacuu way sameeyeen maa taraa waxaad arkayso wa anta adigu ibnu cumar baa tahay cabdullahi ibnu cumar wa saaxibu rasuulillahi baa tahay sal alay waslam famaa yamnacuka maxaa kaa manciya an takhruja liljihaad inaad u baxdo faqaala wuxuu yidhi yamnacunii waxaa iga mancinaya an allaha ilaahay xarama wuu xarimay dama akhii walaalkayga muslimka ilahay baa dhiiggiisa iga xarimay yaan la dagaalamaade faqaalaa waxay yidhaahdeen alam yaqul illahu ilahay soo muusan orani waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna faqaala wuxuu yidhi cabdullahi bn cumar qaatalnaa waan dagaalanay xataa lam takun fitna ilaa shirki la waaye wa kaana diinu lilah wa antum idinku turiiduuna alqitaala dagaal baad doonaysaan xataa takuuna fitna ilaa shirkiga uu soo noqdo oo yakuuna diinu diinku u ahaada ligayr illahi ilahi eyrki idinkaaba dadkii diinta ka bixinayu qof lala dagaalamay xaguu jooga hadi diinta buu ka bixi sooma wax walba uu banaysan dhibaato o dhan waa marxaban qaala wuxuu yidhi ninkii saa'ilkaaya su-aalaya famaa qawluka qowlkaagu muxuu yahay fii caliyin wacumaan cali iyo cusmaan ka hor khawaarijta moogtaaye yaa ku kacsanaayeen oo yani si abubakar iyo sid cumar un ma ogi labadan kale waa ku kacsanayeen sid cusmaan iyo sid caliba qaala wuxuu yidhi amaa cusmaan sid cusmaan fakaana allaha ilaahay waaba isagoo cafaa canhu ya walaqad cafaa canhum baa ilahay yidhi moogtahay dadkii yani markay carareen dadkii cararay bu yani wuu ku jiray laakin ilaahay baa cafiyey ya fakaana allaha ilahay waa sawa cafaa canhu wa ama antum idinku fakarihtumhum waad ka hoteen fakarihtum waad ka hoteen an tacfuu canhu inaad cafisaan ilaahayna wuu cafiyey idinkuna waa diiday inaad cafisaan ilaa aad disheen wa ama caliyun sid cali fabn fabnu ay fabnu cami rasuuli llahi weeye sala allahu alayh wasalam waa nabiga adeerkii baa dhalay wakhatanahu wey haddana nabiga gabadhiisii buu qabay oo nabigaa sadig u ahaa wa ashaara biyadihi buu ku ishaaray ibnu cumar faqaala wuxuu yidhi haadaa beytuhu kan waa gurigiisii xaysu tarawnahu guryaha nabigu u dhaxeeyaa yani axadka nabiga ugu dhoweey sida cali axad uga dhowaa ma jiro laakiin adinkaa diidan sooma alinkari lahay rawaahu lbukhaariyu qaal allahu tacala ilahay wuxu uhi waanfiquu fii sabiili llahi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka waanfiquu fii sabiili illah ilaahay wadadiisa wax ku bixiya walaa tulquu biaydiikum gacmihiina ha ku ridin oo ila tahlukati halaag naftiina ha ku tuurin waaxsinuu wanaag sameeya ina allaha ilahay yuxibu almuxsiniin kuwa wanaagga samaynaya ilahay waa jaali qaala xudayfa wuxuu yidhi xudayfa bnu yamaan nazalad way soo degtay aayatu fi nafaqa nafaqaday kusoo degtay in wax la bixiyo ayay kusoo degtay w rawaahu albukhaariy asagaa sidaa ku fasiraya can aslam waxaa laga wariyey an aye annajibiy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanahay bimadi yani bimadinati ruum ayaan naqzuhum liy liyadkhuluu fi lislaam madiinat ruum dalka ruum baan yani ku duulnay oo yani inay soo islaamaan fabaraza lanaa waxaa noo soo daahiray buu yidhi sun cadiim saf weyn oo minhu min aruum ka mid a wa kharaja lahum waxaa usoo baxay min almuslimiina muslimiinta xaggoodana midluhum isagoo kale oo aktaru mid ka badan ciidan fara badan oo muslimiintana wuu soo baxay labadii saf baa isu saftay wa calaa ahli misra cuqba binu caamir baa hogaaminayay wa cala ljamaacatina fadaala binu cubayd faxamala rajulu nin baa xumbaaray faxamala rajulun oo min almuslimiina ka mid a yaa calaa safi ruum ayuu ku xumbaaray faraskiisii xataa dakhala fiihim bartankooduu galay fasaaxa naasu dadkii baa ku qayliyey wa qaaluu waxay yidhaahdeen subxaana allah inahu yulqii biaydiihim biaydiihi ila tahluka kaas naftiisii buu halaa ku riday hale ciidanku markuu isu safan yahay in dagaalka uu la qaado ama laba qof mubaariso isu sameeyaan moogi keligaa intaa faraska ay kicisa haddaad yani cadowga bartankiisa gasho hal mar baa lagugu kulminaya soo maa marka naftaada inaad halaa ku rigta maa yani si xeeladaan raba inaad u dagaalamto ayay marka ayuu leeyihi subxaana allahi yulqii biaydiihi gacmihiisii buu ku tuuray ila tahluka faqaama waxaa kacay abu ayub abuu ayub alansaari ninkii la ohan jiray faqaala wuxuu yihi yaa ayuha annaas inakum adinku tata'awaluuna waad awilaysaan hadihi alaaya hada ta'wiil fasirkanaad ku fasiraysaanoo qofka jihaadka galay ee gaalada isku dhastuuray baa waxaad ku awilaysaan naftiisii buu halaag ku ridaya wainamaa nazalad aayaddu way soo degtay fiina annagay nagu soo degtay haddaan ansaarnahay mashar macshar saaray akhusu waan khasisaya macshar alansaar annagay aayaddu nagu soo degtay lamaa acda allahu ilaahay markuu cizeeyey alislaama islaamka markuu cizeeyey oo wa kasura naasiruhu dadkii islaamka u gargaaraya ay fara bateen fa qaala wuxuu yidhi bacdunaa libacdin baa siran hoos baa waxaa isu niri waan tashanay ansaarda nimanka diinta u gargaaraya oo meel kastoo looga baahan yahayba ayuu istaagi jireen soo ma ilmahoodii iyo reerkoodii iyo waxoodii iyo danahoodii adduunyada o dhan way dayaceen diintay u taagnaayeen soo ma markii islaamkii uu batay oo meel arkay ciidanku joogo oo islaamku uu soo batay yaa waxaan nidhi waan tashano hoosba waxaanu nidhi ina amwaalanaa maalkaanay maalyaalkaanay qad laacad way liicday in allaha ilaahay acdal islaama islaamka wuu cizeeyey wa kasura naasiruhu dadkii u gargaarayana way bateene falow aqamnaa maan iska nagaano fii amwaalina maalkaana maan ku nagaano markaan jihaadka badan aan iska dayno oo fa aslaxnaa maan wanaajino maa daaca minha wix naga halaabay hadda bal adduunyada aan ka shagaalnay mar haddii yani diintu garab yeelatay oo xoog yeelatay waxba saasa hadda nalogama baahnee marna waan ubaxaynaa marna waan joogaynaaye aan marka xoolaheena aan ka shaqaynaya adduunyaden faanzala allahu ilaahay baa soo dejiya calaa nabiyihi yaruddu calayna asagoo anaga nagu radinaya ayadoo anagaba raddi nagu tahayo ansaar haddaana waa nan radinayaa bule aye yaruddu calayna qawlanaa qowlka anigi baa ilahay radinayaa wa anfiquu fii sabiili illah ilaahay waddadiisa ku bixiya naftiina iyo maalkiinao fa kaanat itahlukatu halaagga la sheegayo aliqaamata nagaadi weeye cala alamwaali maalka lagu nagaado iyo wa islaaxiha maalka oo laga shaqeeyo iyo watarkanaa ka tegidaanada alqadwa duulaanka aan ka tagno ada min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk can cabdillaahi bni macqil radi allahu canhu qaal qacadtu waan fadhiistay buri ilaa kacb bni cujra kacb bni cujra saxaabiga la yidhahdaan la fadhiistay fii masjidi alkuufa fasa'altuhu waxaan su-aalay buu yidhi can haadihi alaaya fafidyatu min siyaam can fafidyatu min siyaam aayaddaanaan su-aalay buu yidhi faqaala wuxuu yidhi aaya kacab binu cujra xumiltu waa lay xumbaaray ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam walxaal alqamlu injirtina yatanaafar uu daadanaya calaa wajhi wejigay kusoo da injirti baa intay madaxa ka badatay wejigay kusoo daadanaysaa faqaala wuxuu yidhi nabigu maa kuntu ma aan ahaynoo araa mid og ama uraa mid maleeyo ana aljahda dhibkii qad balaqa inuu kula gaaro bika adiga haada alxad amaa tajidu ma helaysaa shaatan neefaaryood gowracda ma helaysaa qultu waxaan yidhi laa qaala wuxuu yidhi nabigu sum halaaata ayaam saddex beri soon ow amase adcim quudi oo sitata masaakiina lix miskiin quudi likulli miskiini miskiinkii la arkaba nisu saacin nisu saacsi oo min dacaamin dacaam waxliq ra'saka madaxaagana xiir fanaزlat fiya anay igu soo degtay bui aayadu khaasa wahiya lakum caama idinkana caam bay idin tahay laakiin khaas anay iigu soo degtay buu leeyahay ayadu rawahu lbukhaari baa wariyey watirmidi qaala allahu tacaala faman tamataca bilcumrati ila alxaj allah subxana wa taala faman tamataca bilcumrati ila alxaj fama staysara min alhaj faman tamataca ninkii tamatuco bilcumrati cumro ninkii ku tamatuco ila alxaj xajka wakhtigiisa ilaa laga gaaro waa inaad acmaasha cumrada intaad gudato ood cumraysataa iska xalaal noqon weeye tamatucee fama staysara fa calayhi dushiisa waxaa ahaatay ma staysara wixii u fududaato min alhadyi hadye ah faman lam yajid ninkaan helaynin fa siyaamu halaaثati ayaamin saddex beri ayuu soomayaa fi lxaj wa sabcatinna idaa rajactum markaad laabataan tilka taas casharatun kaamila waa toban kaamil ahaa ilaahay yidhi wey oo toddoba yacnii lagu soomay waayahay xajkii lagu soomay oo dhulkaa maka aad ku soomaysay iyo toddoba markaaad yacni waddankaaga iyo reerkaaga u noqoto aada soomayso waa tobankaa beri baad soomi can cimraan bin xuseen waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cimraan bin xuseen unsilad waa la soo dejiyey buu yihi aayatulmutca aayatulmutca ayaa la soo dejiyey fii kitaab illah waa tamatuca weeyahoo faman tamataca bilxa yani faman tamataca bilcumrati ila alxaji daas weeye waa aayatulmutca tamatuca aayadeedii baa la soo dejiyey fii kitaab illah fa facalnaahaa waan samaynay oo tamatucii baan samaynay cumraan ku xalaal noqonnay oo cumro acmaasheedii intaan gudanay baan iska xalaal noqonnay buu leeyahay maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciis oo xajkii yacni xajatulwadaaca markuu nabigu gudanayay marka hore cumro ayaa lasoo yacni waxaa lasoo xamraday marka hore waayahay ifraad baa lasoo xamraday oo markaa kadibna nabigu qiraan buu sameeyey oo xajkii cumradiiba wuu isku daray laakiin qofkii aan hadiyo wadin wuxuu yidhi ha xalaal noqdo oo cumro acmaasheeda ha ku xalaal noqdo waa tamatuci waayo walam yanzil ma soo degin qur'aanun qur'aankaoo yuxarimuhu xarimayo qur'aan xarimayo tamatuca diidayo oo xarimayooo soo degayna ma jira buu yihi cimraan bin xuseen walam yanha ma uusan nahayinin nabigu canhaa tamatuci ma uusan nahayinin xataa maata ilaa uu ka dhintay buuri qaala rajulun fa qaala rajulun ninbaa bira'yihi ra'yigiisa wuxuu ku yidhi buu yihi maa shaaa wuxuu doonou iska yidhi oo tamatuci buu dadka u diidayaa buu leeyahay ninkaa uu sheegaya waa cusmaan binu cafaan kaana yanhaa canha dadka ayuu tamatuca ka nahayin jirayoo sababta uga nahayinayana waxay ahayd cimraan bin xusmeen ma bannaana dadka uguma diidaynine wuxuu odhan jiray ifraadkaa fadli badane ifraadka sameeya marka hore xajka acmaashiisa intaad gudataan kadibna markaasaad cumra cumraysanaysaayoo ifraadka nooca ifraadka la yidhaahdaa fadli badan saasuu markaa isagu qabaa yacni cusmaan binu yacni binu cafaan wey marka ninkaas ayaa noo diiday oo wuxuu leeyahay inaan tamatucno ayuu dadkii u diidaya rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyey muslimi bukhaari can ibni cabbaas radia allahu canhuma qaal kaanad waxay ahayd buuri cukaadu meesha la yidhaahdo iyo wamajanatun iyo wadulmajaaz aswaaqan suuqyaal filjaahiliya jaahiligii bay ahayd meel suuqahoo laysugu yimaado oo dee xoogaa lagu ganacsado oo yacni ashcaarta iyo shicirkana wax laysugu tiriyo saasay ahayd waaye cukaadu ka quraab weeye bisarfi la akriya cukaadun cinda alxijaaziyiin wa bicadamihi bilaa sarfi baa la akrinaya maalaa insarif weeye waayo cinda bani tamiim cukaado la yidhahdo marxaban wa majana ka madamatin oo kale weeye iyo wadulmajaaz asmaa'un liaswaaqin kaanat fi ljaahiliya magacyo weeye cukaada iyo majana iyo yacni dulmajaaz meesha la yidhaahdo yacni waa asmaa oo liaswaaqin suuqyaalo u sugnaaday kaanat fi ljaahiliya wa baqiyad way baaqi noqotay fi lislaam islaamkana saa unbay u baaqi noqotayoo dee waa meel laysugu yimaaday ahayd oo sanadkiiba mar lagu kulmo oo halkaa laysugu yimaado fakarihuu way naceen waayahay waayahay alitijaara fiiha fii mawaasimi lxaji waxbaa yacni la kiraysan jiray oo markaas halkaa laysugu imaan jiray oo shiciraha iyo waxbaa laysu tirin jiray oo marka waxay naceen dadka asxaabta iyo xoogaha ka shakiyeen ayagoo xaj u yimid oo acmaashii xajka gudanayo inay haddana waxaa dunawiga ku dhex daraan oo aswaaqda intay tagaan oo ganacsi iyo waxa ay u tagaan kaasay ka shakiyeen fa ta'asamuu way isku dembi xukmiyeen buu yihi an yatajiruu inay tijaaraystaan fi lmawaasimi fa nazalad waxaa soo degtay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum ay fata'asamuu asxaabtii waxay isku dembi xugmiyeen oo xoogaa dembi bay u arkeen an yatajiruu inay tijaaraystaan oy ganacsadaan fil mawaasimi xajka waktigiisa wey maxaa yeele awqaadaasana laysugu imaan jiray aswaaqda fanazalat waxaa soo degtay laysa calaykum junaaxun wax dembi a dushiina ma ahaanin an tabtaquu inaad dalabtaan fadlan fadli oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday ay fii mawaasimi lxaji weeye xajka waktigiisa inaad iska ganacsataan wax dembi a ma aha wax dhibaata maaha rawaahu lbukhaariyu can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tidhi kaanad qurayshun quraysh waxay ahaayeen iyo waman daana diinahaa quraysh diinteeda in alla intii ka dhaqan yeelan jirtay waayo qurayshun iyo wa amhaalahaa banu caamir iyo thaqiif iyo khusaace iyo qolyahaasoo dhan oo carabta ka mid ahaa quraysh isku yacni isku mabda ahaayeen oo isku diin ahaayeen kaanad qurayshun waxay ahayd iyo waman daana diinahaa ninkii diinteeda ka dhaqan yeesho yaqifuuna kuwa istaaga bilmusdelifa musdelifa ayay istaagi jireenoo maalinka wuquufka ee sagaalaadka ee carafo la istaagaya ayagu musdelifo ma soo dhaafi jirin oo haddee yacni carafa xilligay ku taallaa bannaankay ku taallaaye yacni waxay leeyihiin annagu xaramka kama baxayno markaasay istaagayaan musdelifo ma dhaafayaan wa kaanuu waxay ahaayeen yusamawna kuwa lagu magacaabo alxumsa kuwii geesiyaasha ahaa yacni kuwa ad adagoo diintooda ku adag ayaa yacni lagu magacaabi jiray wey xumsigu noocaa wey xumsi jamcu axmas weeye wahuwa shadiidu salb midka adag weeye waa litasallubihim fii ma hum calayhi waxa ay ku sugan yihiin bay aada ugu adkaayeen mabda-ooday ku adkaayeen ay saasaa marka la ohan jiray marxaban wa kaana saa'iru lcarab carabta inteeda kale baaqigeedana yaqifuuna bicarafaat carafay istaagi jireen falamaa jaaa alislaam islaamkii markii u yimid amara allahu ilaahay wuu amray nebiyahu nebigiisii wuxuu ku amray waaye sala allahu calayhi wasalam an yaatiya carafaatin meesha carafaad layidhaha inuu istaago waa inuu tago oo suma yaqifa biha uu istaago suma yufiida uu socdo oo minhaa min alcarafa carafo uu marka kasoo tago waay ay intuu halkaa tago inuu yarkaa kasoo tago carafo uu kasoo tago ay saasaa yacni ilaahay ku amray fadalika kaasna qowluhu tacaala weeye uma afiiduu min xaysu afaada annaas baa ilahay yidhi uma afiiduu waayahay taga baa ilaahay yidhi xaysu afaada annaas ay qifuu bicarafa wa afiiduu halkaa ka soo taga minhaa ka camali nnaasi alawaliina aadam wa ibraahim wakayrihima wa yacni dadkii hore ee islaamkaa sidaa shaban jiray ambiyadii iyo ummaddoodii raacday baa halkaa istaagi jirtay waxaan quraysh ay samaynayaan wax jira maehe halkaa istaag ayaa lagu yidhi nabigu ay taas yidhi markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soo baxay maalinkaas way dhowrayeenoo waxay lahayn kollana khilaafi mahaye ninkan waa nin qurashiahe kollay musdelifo dhaafi maayo musdelifuu istaagi doonaa markaasuu nabigu dhaafay waa ka baxay markaasuu carafata ay aad bay marka la yaabeen arrintaas rawaahu lbukhaariyu can anas radia allahu canhu qaal kaana nabiyu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yaquulu mid yidhaahdo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar allahuma ya allahu allahayow aatinaa nasii fi dunya addunyada xasana wanaag ilaahu nagu sii wafi alaakhirati aakhirana xasanatan wanaag nagu sii waqinaa cadaaba annaar naarta cadaabkeeda ilaahu naga ilaali waay marxaban atanwiin fi xasana aatinaa fi dunyaa xasanatan baa layidhi tanwiintaa waa litacdiim oo falxasanatu alcadiimatu fi dunyaa hiya tamaamu alcaafiya wa waasicu risqi waalcilmu naafic waay iyo watawfiiq yacni xasanada adduunyada laguu siiyo oo taamka ah waa in caafimaad taama lagu siiyo risqi waasaca lagu siiyo waalcilmu naafic cilmi naafica inuu ilaahay ku siiyo iyo wa tawfiiq waafajin oo waxa khayrkaa lagu waafajiyo waalxasanatu fi laakhirana hiya aljanna waa jannada de rawaahu lbukhaariyu qaala allahu tacaala wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat wadkuru llaha ilaahay xusa fii ayaamin maalmo macduudaatin oo la tiriyey maalmo tirsan waaciayay maalmahaas waaye waa maalmaha yacni ramyuljamaraat buuraha la garanayo waaye ay maalinkaas ilaahay xusa oo bitakbiiri ay takbiir la imaada ay oo takbiirsada oo ayaamu tashriiqa marka aad yacni garanaysaan weeye buuraha aad garanaysaan faman tacajala fii yowmayni falaa isma calayh waman ta'akhara falaa isma calayhi liman ittaqa baa ilaahay faman tacajala oo saddex beri baa dee mina la joogayaayo waa kowiyo tobnaadka iyo labiyo tobnaadka iyo saddexiyo tobnaadka saddexda beri oo buuraha la garanayo weeye marka waa ilaahay baa la xusayaayo takbiirtii baa la qaadayaayo dee waatii takbiirta caadiga loo wadayo ilaa maalinka ayaamu tashriiqa oo u dambeeya casirkiisa yani maalinka saddexiyo tobnaadka yaa ugu dambaysay intaasaa la wadayaa marka dikrigii ilaahay baa la wadayaa iyo takbiirtii weeye faman tacajala ninkii degdega fii yowmayni laba maalin markuu joogo oo buurihii gantabe waa iska tegay falaa isma calayhi wax dembi ah dushiisa ma ahaani annafaru luulaa baa laydhaha laba maalmood markaad joogto haddaa iska tagto oo maalinka labaad galabteedaba aada carowdo annafaru luulaa baa laydhaha wax dembi ah maaha waman ta'akhara ninkii dib dhaco oo saddexda beri soo dhammaystana falaa isma calayh liman itaqaa ninkii ilaahay ka baqo oo wanaagga ku dadaalo dee waxba aye liman ittaqa allaha fii xajihi weeye aye ninka xajkiisa ilaahay ka baqo oo yani yani waxyaalaha xunxunkaa ka ilaaliyo oo daacada iyo khayrka ku dadaalo oo meelaha barakaysan markuu joogo cibaadada badiyo wey wattaqu llaha ilaahay ka baqa fii kulli axwaalikum axwaashiinoo dhan ba ilaahay ka baqa wattaqu llaha baa waa la soo celiyey ilaahay ka baqo oo ayaamaha xajka un keliya ma ahe yani mar kastaba taqwadaa waa laydinka doonayaay ilaahay ka baqa ay liannakum adinku satarjicuuna ilayhi ilaahay xaggiisa aad u noqonaysaane fa yujaaziikum uu idin abaalmarinaya calayha acmaasha aad samayneen baa laydinku abaalmarin wattaqullaha ilaahay ka baqa waaclamuu ogaada annakum adinku ilayhi ila allahi tuxsharuun in xaggiisa laydinsoo kulmin doono oo ilaahay laydinsoo hor istaajinayo ku talagala oo ogaada can cabdillaahi bni yacmur radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal alxaju carafaat alxaju carafaat buri nabigu alxaju xajku carafaatun weeye waa carafo un alxaju carafaat alxaju carafaat xajku waa carafo ayaamu minan mina maalmaheedu halaathun saddex weeye faman tacajala fii yowmayni ninkii degdego falaa isma calayh waxa dembiga dushiisa maaha waman ta'akhara falaa isma calayh waman adraka carafata carafa ninkii haleelo oo wuquufka haleelo qabla an yadluca alfajru fajarku intuuna dhalanin maalinka tobanaadka intuuna fajarkiisu dhalanin faqad adraka alxaja xajkii wuu haleelay ninkaas ay maalinka sagaalka dawaalka duhurka markii la gaaro dawaalka ayuu soo bilaaban inaad banaanka istaagtaan la dooni dhulkaas carafo inaad meel ka mida uun istaagto yaa la doonayaa haddii aad intaasu wakti ka mid a soo haleesho bas wey xajkaagii waa taam noqday wa ilaa hadduu ku dhaafo wuquufku bas weeye xajkii waa tegay sanadaas rawaahu tirmidi bisanadin saxiix qaala allahu tacaala wa min annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati addunya wayushhidu allaha calaa maa fii qalbihi wahuwa aladdu lkhisaam wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man baa ka mida yucjibuka qowluhu hadalkiisu uu ku cajab gelinayo fi lxayaati dunya markuu nool yahay adduunyadan uu joogo hadalkiisu wuu ku cajab gelinayaayo waa hadal macaay ah ay wayushhid ullaha ilaahay buu markhaati gelinayaa calaa maa fii qalbih qalbigiisa waxa ku jirana ilaahay buu markhaati gelinayaayo waxaanuu afka ka muujinayo iyo daahirka uu ka muujinayo inay caqiidadiisuna waafaqsan tahay buu sheegaya ay wa huwa asaguna aladdu lkhisaam waa mid dood badan oo madax adag baa ilaaheedu ya wahuwa aladdu lkhisaam marxaban وmin الnaasi man yucjibuka qowluhu fi اlxayaaةi اdunya walaa yucjibuka fi اlaakhira aakhira ku cajab gelin maayo waa limukhaalafati lictiqaadihi wayushhid llaha calaa ma fii qalbihi ay wuxuu qalbigiisa ku sugan ilaahay buu markhaati gelin anahu muwaafiqun lictiqaadi inuu waafaqsan yahy wa huwa alad اlkhisaam shadiid اlcadaawati weeye linabiyi salى اllahu alayhi wasalam walilmuslimiin nabiga iyo muslimiintana aad buu u necb yahay ninka ay kusoo degta aayaddu akhnas binu shariiq baa la ohan jiray akhnas binu shurayq kaana munaafiqan buu ahaa xuluwa alkalaami wuu hadal macaanaa khabiisa niya walafcaal laakiin niyadiisu way xumayd ficilkiisuna wuu xumaa laakiin wax hadal macaan buu ahaayo markuu yacni sheekaynayo ama warramayo nin fiican buu iska dhigi jiray oo mu'min ahoo nabiga jecel can caaishata radia allahu canha can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabigu abqadu rijaal ragga waxaa loogu carab badan yahay kan loogu necab yahay ila allah alaladu alkhasim alaladu midka madaxa adag weeye alkhasimu oo dooda badan ay ninka dooda badan ee madaxa adag kaasaa loogu necb rawaahu shaykhaan watirmidi am xasibtum an tadkhuluu ljanna qaala tacaala am xasibtum ma waxaad malayseen an tadkhuluu ljanna jannada inaad iska gelaysaan walamaa ya'tikum xaalusa idiin imaanin mahalu ladiina khalow min qablikum ay kuwii yacni idinka hormaray ummadihii idinka horey mu'miniinta ahaa sidii loo imtixaamay oo kale adinkoo laydin imtixaamin oo wax idinsoo marin inaad jannada iska gelaysaan maad umalaynaysaa masadhum waxaa taabatay alba'saau waaddaraa dhibaato ayaa taabatay waa la dhibay alba'saau waaddaraa wasulziluu waa la lulay oo waa la argagaxgeliyey oo yacni iimaanka waa lagu dhibay xataa yaquula arasuulu waaladiina aamanuu maca mataa nasrullah mataa nasrullah nasriga ilaahay goormu goormuu ahaaday ilaa ay weydiiyaanoo mu'miniintii markaa nabiga la joogtay baa ilaahay nasrigiisii bay weydiinayaan nabigay su-aalaya alaa ina nasrallaahi ilaahay nasrigiisu qariibun mid dhow wey nasriga ilaahay waa dhow yahay wey marka waa laydin imtixaami sabra ay calaykum bisabri ay sabar ku dadaala baa leeyahy in aradtum ridaa allahi wa rasuulih waljanna qoladii hore waa la asiibay bianwaaci lbalaa baa lagu asiibay xataa qaaluu mataa nasrullah alaa ina nasrallahi qariib lilmu'miniin nasriga ilahay mu'miniinta waa u dhowyay can khabaab waxaa laga wariyey bn larat radia allahu canhu qaal ataynaa rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baan u tagnay buu yidhi walxaal huwa nebigu mutawasidun uu yahay mid barkisan burdatan go' ayuu barkisnaa fii dilli lkacba kacbada harkeeda ayuu nebigu saa u jiifay oo go' buu barkanaa fashakownaa ilayhi nabiga ayaan u dacwoonay u sheeganay faqulnaa waxaan nidhi alaa tastansiru lana maa noo gargaar dhalabti rasuulka ilaahay ilaahay maa gargaar noo dhalabti alaa tadcullaaha lana ilaahay maa noo baridin fa jalasa nebigu waa soo fadhiistay muxmaran wejhu xaalu wejigiisu guduutay wejigiisi baa isbedelay faqaala wuxuu yidhi nabigu qad kaana man qablakum qad kaana wuxuu ahaaday man qablakum madii idinka horreeyey yu'khadu rajul ninka ayaa la soo qabanaya fa yuxfaru lahu fi lardi dhulkaa loo qodaya dhulkaa loo qodaya markaasaa qaarka dambe o dhan loo gelinaya suma yu'taa waa lala imaan bilminshaari minshaar baa la keenaya fa yudacu calaa ra'sihi markaasaa madaxa laga saaraya fa yujcalu waxaa la yeelayaa firqayni laba jeex baa laga dhigaya intaa waxaa la leeyahay diinta ka laabo marka mishaarta madaxa looga kirkirayo diinta ka laabaa la leeyahay maa yasrifuhu dalika can diinihi diintiisa kama leexinay kama celinayo kaas ay wuu ku dhimanaya iimaanki wuu ku dhimanaya ay wa yumshadu waa lagu shamlaynayaa biamshaadi alxadiid yacni shanlo oo bir ah ayaa lagu shanlaynayaa maa maa duuna ay cadmihi waayahay oo min laxmin iyo wacasabin maa duuna cadmihi yacni lafta waxa ka sokeeyo oo min laxmin hilib iyo wacasabin seeda ah ayaa shanla bira intii lasoo qaato saa loo geliyaa lagu jeexaya hilibkiisa iyo seedihiisa saa loogu shanlaynayaa yacni waa yani bir sida shanladoo kale u samaysan oo saa u samaysan ayaa saa loogu dildilaacinaya maa yasrifu dalika can diinihi diintiisa kama laabayo oo arrintaas yacni marna inuu diintiisa ka noqdo yacni kuma kalifayso wey wallaahi baan ku dhaartay buuri nabigu layutimana allahu ilaahay wuu taam yeelaya hada alamra amarkaanoo islaamka ilaahay baa taam yeeli xataa yasiira araakibu ninka faraska saaran ilaa uu socdo maa bayna sancaa iyo waxadaramuut sancuu kasoo tegi markaasuu xadaramuuto tegayaa maa yakhaafu ila allah ilaahay ma ogi wuxuu kaloo ka baqaayaan ma jiro ya ilahay unbuu ka baqaya xataa yasiira araakibu maa bayna sancaa iyo waxadaramuut uu iska soconayaa maa yakhaafu xaaluuna baqaynin ila allah ilaahay mooyaane iyo wadi'ba yeygiiba oga oga baqaya ama dhurwaagii calaa qanamihi arigiisa wey wax kale uu ka baqayo ma jire war ariga am bahalku kaa cunaa un keliya taas cabsi maha mogta yacni naftiina aamin baad noqonaysaa iimaankiina iyo islaamnimadiina aamin bay noqon doontaa wax idinku dhibaya arki maysaan wy walaakinakum adinku tacjaluuna waa degdegaysaan buri nabigu alayhi salaatu wasalaam waa degdegaysaan adkaysta nasriga ilaahay waa dhow yahay rawaahu abu daawuud baa wariye albukhaari can ibni cabbaas radi allahu canhuma qaal yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata waantum sukaara yasaluunaka can alkhamri walmaysiri qul fiihimaa ismun kabiir wamanaaficu linnaas nasakhathumaa waxaa la nasakday buu yihi allatii fi lmaa'ida aayadda maa'ida ku jirtaa labada aayadood baa nasakday inama alkhamru waalmaysir waalansaab waaladlaam rijsu min camali shayطaani fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun labadaa aayadoodba taabaa lagu nasakay buu leeyahy cabdullahi bni cabbaas yani khamradu si aan ognahay awal islaamkii xalaal bay iska ahayd waa la cabi jiray marka markii la cabay yaa marka dambe iyadoo markaa la cabay baa salaad intii la galaa markii dambe laisku dardarmaday hay qolaa isku dardarmatay oo salaad nin baa intu salaadii markii la galay baa nin tujiyey markaasuu qul yaa alkaafiruun intuu akriyey buu isku daray qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduuna meesha laga rabay acbudu maa tacbuduuna buu iska yidhi wa antum caabiduuna maa acbud iyo waxbuu isdaba marmariyey marka aayaddaana soo degtay suuratu nisa aayaddeedii baa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara idinkoo waalan oo sakri idinku jiro yacni ha ha gelina salaadda ha u dhowaanina ka jooga aya marxaban ilaa aada garataan ood fahamtaan waxa aada sheegaysaan mhm xataa taclamuu maa taquuluun baa ilaahay marka markii yani khamrada noocaas ay noqotay yaasiid cumar markaa wuxuu yidhi ayahay allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan ilaahayow yacni caddayn oo cad ilaahw khamrada noo cadde xukunkeeda ilaahu noo caddeegu maxaa yidhi aayaddan waxaa la yidhi un intaad uun sakraanka tihiin ha u dhowaanina salaada ee bul kulliya khamrada lama joojinin aayaddan haddana suuratu baqaraa soo degtayo yasaluunaka waxay ku su-aalayaan can alkhamr khamraday ku weydiinayaan iyo walmaysiri baalkan turubka la yidhaahdo qul waxaa tidhaahdaa fiihimaa ismun kabiir labadood dhexdooda waxaa ku sugan dembi weyn wa manaaficu linnaas manaaficna way leeyihin oo dadka manfaca ugu jirto sida cumar baa loo yeeray oo aayaddii baa lagu dul aqriyey wuxuu yidhi allahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya ilaahay ow bayaan cad khamrada noo waxaa la yidhi dembi weynna waa ku sugan yahay xoogaa manfacadana way leeyihin dadka manfacaad baa ugu jira marxaban aayadda markaa maa'idaa soo degta marxaban aayadda maa'ido yaa soo degta yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru khamradii waalmaysir aayahay turubkii waalansaab asnaabtii waalaslaam aslaamta oo lagu qisma qismada ay ku dalbi jireenoo waa qoryo saddex oo mid ifcal baa ku taala midna laa tafcal midna waxna kuma qorno ay meelahan ku wadan jireen mar alle markay arrin doonayaan mid buu soo saarayaa hadday ifcal usoo baxda bes wixii buu samayn laa tafcal hadday usoo baxdana wuu ka yani wuu ka noqonaya haddii midkii aan waxba ku qornayn usoo baxana wuu ku celcelinaya ilaa ay labadan kelmid usoo baxaan qismada ay waxaan aslaamta waxaa qismada ay ku dalbi jireen aya suraaqa waa ka markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo hijrooysay abubakar uu ka daba yimid waa kii faraskii dhulka la galay markuu faraskii dhulka la galay oo u yaabay dhulkii iska angeganoo noocaan oo kaleetaa faraskii jug la yidhi markaasi dhib le oga soo baxay marka qismuu ku dalbay islaamtiisiu ku qisma dalba wuxuu yidhi waxaan ma lagu diidan bal aad fiirisid markuu fiiriyeybo waxaa usoo baxay alladii yakrah laa tafcal noqo ka laabo markaasuu caasiyey saa markuu u dhaqaaqay bay haddana la go-day mar labaad buu ku celiyay haddana midka uu necbaaba haddana soo baxday de geeli iyo wixii la ballan qaadana waa usii cadiya mawta quraysh baa ballan qaado oo ninkii soo qabto ama soo dilo boqol geela iyo gabar baa la siin baa layidhi carabtuna wax ka geeli jecel wuxuu rabaa marka geelii buu rabaa markaas haddana sidoo kale markii dambe hadi wuuba tigtaybo khatar buu galay markaabuu dhawaaqo yidhi alamaan alamaan ay ay marka waa qoryahaas ay wadan jireen oo ay ku qismo dalbi jireen walaslaamu aslaamtii rijsun qurun weeyaa ilaahay yidhi warujsa fahjirso ilaahay ma dhihin asnaamtan iyo waxan qurunka oo dhan oo ilaahay sharcigiisa yani khilaafsan oo dhan waa qurun rijsun qurun weeye min camali shaydaan fajtanibuhu ka fogaada lacallakum tuflixuun inaad liibaantaan inamaa yuriidu shaydaan shaydaanku wuxuu doonayaa liyuqica baynakum alcadaawata walbaqda'a fi alkhamri waalmaysiri wayasudakum can dikri illaahi wa can isalaat fahal antum muntahuun baa li fahal antum muntahuun war kuwa reebtoomayo haraya ma tihiin waxan waa camalu shaydaane waa qurune ma ka haraysaan sida cumar baa loo yeehay markaasaa lagu dul aqriyay intahaynaa yaa rabbi buu yidhi ilaahayo waa ka harnay buui bas waa qaadan waayo aayaddaasaa markaa si fiican loogu cadeeyey loogu gooyey khamrada xukunkeeda rawaahu abu daawuud baa wariyay fi lashriba ay maa'idan ku gaari doono suuratu maaida can anas radi allahu canhu qaal kaanat alyahuudu waxay ahaayeen idaa xaadad markay xaysho imra'atu naag oo minhunna ka mid a oo dhiigga yani xaylka la yidhaha dumarka ku dhaca ee ku dhaco lam yu'aakiluuha waxba lamayn cuni jirin walam yushaaribuuha waxna lama cabayaan walam yujaamicuuha lama seexanayaan fi lbuyuuti guryahana lama seexanayaana way karantiilayaan guri xunoo halkaas buul ahay gelinayaan annaga noo adeegi maysa waxna ha noo qabanayn halkaa ku jir baalilay intii dhiig gaa go-ay way karantiili fasu'ila nabiyu nabigaa la su'aalay sala allahu alayh wasalam can dalik dee saasay yahuuddu sameeyaane maxaan anagu samaynaa faanzala allah ilaahay baa soo dejiyey tacaala korhaya wayas'aluunaka cani ilmaxiid wayas'aluunaka waxay ku su'aalayaan can ilmaxiidi xaylkay ku weydiinayaan can ilmaxiidi waa masder miimi ah can ilmaxiidi xaylka naftiisa ayay ku weydiinayaan qul waxaa tidhaahdaa huwa adan qurun weeye dheh xaylka horta waa qurun maxaa yeele waa dhiig nijaaso ah wey dhiig nijaaso ah oo yacni ka soo baxayo min farji lmar'a min aqsaar raximihaa buu kami- ka yimaadaa fii xaali sixatihaa buu iska soo baxaya wax cudur ku yimaada ma aha yacni waa shay-un katabahu llahu calaa banaati aadam waa iska dabeeco iska yimaadaa un bishiiba mar buu ku dhici sida qaalibka bishiiba mar buu ku dhici marka dhiigga asaga ah huwa adan qurun weeyaa ilaah yidhi waa nijaaso factazilu nisaa haweenka ka fogaada fi lmaxiid fi lmaxiidi markay dhiigga xaylka a qabaan haweenka ka fogaada oo yacni yacni ha la seexanina oo yacni jimaac iyo waxaa haugu tegina wey haka haugu tegina marxaban Mhm. faamarahum nabiyu sala allahu calayhi wasalam faamarahum nabiyu nabigu wuxuu amray sala allahu alayhi wasalam an yu'aakiluuhunna inay haweenkii wax la cunaan wayusaaribuuhunna ay wax la cabaan wa an yakuunuu macahunna macooda inay ahaadaan fi lbuyuuti guriga la seexdaan wa an yafcaluu kulla shayin wax kastaba inay ku sameeyaan ila nikaaxa ila aljimac jimac mooyaan nikaaxu waa jimac wax kala yani waxa kale o dhan waa xalaal faqaalat ilyahuudu waxay yidhaahdeen maa yuriidu muxammedun muxamed maba doonayo an yadaca inuu ka taga min amrinaa shay-an ilaa khaalafanaa fiihi wuu nagu khilaafi un wax alla wax anagu samaynayna wuu nagu dabamari ay maxamed baa ku khilaafay misaade ayagaa ilaahay sharcigiisii khilaafsan ahay sidaa wey diinta ilaahay bay iyagu daba mareen oo diintoodii bay bedeleen fa jaa'a waxaa yimid cabaad binu bishrin iyo wa usayd bin xudeyr labadaas saxaabi baa ilaa rasuulilaahi u yimid sala allahu calayhi wasalam fa akhbaraahu bidalik arrintaasay u sheegeen oo hadalkaa inay yidhaahdeen yahuud ayay nabiga u sheegeen wa qaalaa waxay kusii dareen weliba labadaas saxaabi ayagoo doonaya inay yuhuudda ka sii careeyaan yaa rasuul allah afalaa nankixuhunna fi lmaxiili wax kastaba aan ku khilaafne xataa yani xaylka maan ku jimaacna haweenka maan la seexana markay dhiigga qabaan waaya fatacamara wajhu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam nabiga wejigiisaa doorsoomay aaya hadeede waa la nahiyey factaziluu nisaa fi lmaxiid baa la yidhi amarka ilaahay baa jira halkan taagan ka fogaada haweenku markay dhiigga qabaan marka nabigu wejigiisaa isbedelay hadalkaa wuu kooday xataa danana ilaa aan malaynay annahu qadiba calayhima labadoodii inuu u cadhoodaan u malaynay fastaqbalathumaa waa way ka- way iska kaceen marka markay arkeen nabigu inuu hadalka aad u dhibsaday way kaceen fastaqbalathumaa waxaa ka hor timid hadiyatun oo min labanin caano nabiga loo wadaa ka hor yimid markay baxeen oo iridda ka baxeen yaa caano nabiga loo wadaa ka hor ka hor imaaday oo hadiye ah fa arsala wuu diray nabigu lahumaa fa arsala lahumaa rasuulu llahi sal alla alayh wasalam qof buu ka daba diro wuxuu yidhi soo celiya fasaqaahumaa wuu waraabiyey fariista wuxuu yidhi caanahan caba facalimaa waxay ogaadeen annahu nabigu lam yaqdab inuuna si ahaan hadda ayaga inuuna ugu cadhoonin laakiin haddee waxa ay su-aaleen baan wax shuruubaya ahayn Ah, saas ma ogi wax kale hadda ayagu wuuna cadhoonin way haakada rawaahu tirmidi can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaanat ilyahuudu yahuudu waxay ahaayeen taquulu mid tiraahdo man ataa imra'atahu xaaskiisa ninkii u taga fii qubulihaa qubulka ninkii ka isticmaalay waa farjiga caadiga min duburiha gadaal gadaalna uga yimaado kaana alwaladu axwal ilmuhu wuxuu noqonaya axwal mid isha dabayo oo ishiisu xagga ay u laaban tahay ya ku dhowro aan ku dhowraynin buu noqon halkaas isha ujeedo axwal oo hadde ma waxa yani waay isticmaalka noocaasa miyaa axwalka keeni karo waana axwalnimada iyo acwarnimada iyo indhahan toosan iyo waa iska khilqa ilaahiya wax ilaahay ku abuuraya qofka fanazalad waxaa soo degtay nisaa'ukum haweenkiinu xarsun bay lakum idin yihiin waa beer fa'tuu xarsakum u taga annaa shi'tum kayfa shi'tum saad doontaan ay saad doontaan ugu taga baa la yidhi marxaban mhm. ee waxaan hadda yahuud ay sheegayso wax jira maaha wa. wax jira waxba kama jiraan min qiyaamin wa qucuudin yani wadijaacin wa amaamin wa khalfin waa isku mid ay marxaban meeshaa doontaa ka tegi kartaa wo. ko aqbil wa adbir wattaqi dubura walxayda Haka. aqbil qaabil yani horay oga imo wa adbir gadaal wattaqi dubura dabada iska ilaaliya walxaydata dee duburkana lama ogolo yani waa ficlu luud weeyaho waa dembi xun meesha ilaahay u jidayo haddii la daba maro meeshaa kale la aado waa khalad walxaylatu zamnu xaylkana lama ogolo oo haddee naagtu intuu dhiigu hayo factazilunasaa fi lmaxiil baa layidhi waa- waaba qurun dhiig bay qabaane ka fogaada le marxaban arrinta kaleo dhan waa la samaynaya marka haya waxa kaloo dhaheen wax dhibaato ah ma le wey mhm saasaa leeyahay rawaahu tirmidi bisanadin xasan marka waxaad arkaysaa in qofkii loo diiday xaaskiisii inuu la seexdo ama uu hawaysto intaa ay dhiigga qabto maxaa lagu tilmaamaya waa shay nijaaso aho qurun aho ada ah ilaahay oo ada ya markaasa waxaa la leeyahay qofka noocaas oo kale ku sugan baa le way cibaadaysanaysaa qur-aankana way akrinaysaa masaajidkana way dhex fadhinaysa waa wax adigii bini aadamkaa naftaadii aad u quri weydo oo lagu yidhi ka fogow ood ka cararayso ood adiga u mahonaynin yaa waxaad leedahay kitaabka ilaahayna garabkan u suri masaajidkana way fadhiisan maxaasaa suurtagal ah ya kalaamka ilaahay ee mudaharka ya marxaban mhm waa dembi aada u weyn dembi aad u weyn weeye wax fasaxayaana ma jiro meel banaynaysana ma jiro laakiin waa imtixaan hadda dadka lagu imtixaamay oo waajib bay nagu tahay wakti kastaba in laysaga baraarugo kitaabu salaad baan kusoo marnay kitaabulxayl baan kusoo marnay laakiin waxa weeye waa wax imtixaan ahoo fitno ahoo belo aho maanta soo baxday weye waa dhib weyn ya waa ikhtifaaf bikitaabillahi ilahay kitaabkiisa iyo kalaamka ilahay baa la fudaysanaya laakiin haweenka naftoodu waa yacni waxaa la rabaa inay waxaan caqligooda ay wax ku fiiriyaan qofku hadduuna cilmi lahayn haddii loo fidyoodo horta ninkii u fidyooday unbaa dembiga iska leh man uftiya bikayri cilmin fa ismuhu calaa man aftaah ninkii cilmi la-aan wax loo sheego ninkii u fidyooday unbaa dembiga leh laakiin isaga naftiisa waxaa la rabaa wax walbaba inuu haye un iska yidhaahdo lama raba inuu fiirsadaa la doon caqli saliimaha ilaahay ku siiyey diintana ilaahay baa kuusoo diyo in adigu dhinacaaga ka barato waa la rabaa wey ya haweenkii lagu tilmaamay naaqisaasu diin walcaqli lagu tilmaamay oo markay yani xaylkaa qabaan maba cibaadaysanayaano waa naaqisaasudiin layidhi yaa waxaa laleeyahay haddana waxaan u diidanahay inuu qur-aanku ka dhumaan diidaynaayo intay xaylka qabto qur-aanka ha akriso ya qur-aanka ha akriso inta aragtee diinta aragteena miyaa zamanka nabiga lasoo naqliyey asxaabtii yani haweenka asxaabtaa ee nabiga inay qur-aanka akrin jireen iyagoo dhiig qabo xageed ku aragtay meel ay maraan markay waayeen bay waxay u deliishadeen nabiga caayishoo dhiig qabtay intuu dhabteeda ku seexday buu qur-aanka dareeriyey waxaasaa daliil qof loo sheegi karaa ya oo gabadhan haba lala seexdaa la yidhi maradaadii baad iskala huwani waa iskala seexani dhabteedaad ku seexani waa iska caadi laakiin adiga waad cibaadaysane ma ayadaa ma ayadaa cibaadada qur-aanka adigu aad akrinaysa ayada maxaa ka taca maxaa uga tacluq ya markay deliishanayaan nabigu caaisha dhabteedu qur-aanka ku akriyey caaishoo qur-aanka akrinaysa xadiida may keenaan caaishoo dhiig qabtaa qur-aanka akhrisa bal inaan diidno markaa ha arkeene yaa caaishoo dhiig qabto yaa qur-aanka akrinaysa rawaahu fulaan baa wariyey may noo keenaan ya marxaban waa waxyaa badan wey caaishoo dhiig qabtuu nabigu dhabteeda qur-aanka ku akriyey oo adiga hadda haddaad nijaasaysan tahay oo adigoon istijoonin oo musqusha ka soo baxay oo kaadida qaba intaan dhabtaada ku seexdo qur-aanka aan dareeriyo adiga maxay iga dhiba hadda jirkaagan aan jirkayga uu la xidhiiro la itisaalay bal waxaan waxbaba iga dhibaynin haddii jirkayga xibin ka mida uu nijaasaysan yahay dhahaaradayda iyo weysadayda waxba ma dhibayo wuxuu fiqiga iyo diintaaba ka maqanbo yacni waad ogtihiin fiqigu wuxuu qaba adoo bilaa istijaa haddaad weysaysato xataa waa weyse qabtaa adoo bilaa istijaa oon istijoonin haddaad weyse qaadato waad yacni weysadaadi waad qabtaa marka haddii ximin kaamida uu nijaasaysan yahay ma adiga dahaaradaadi ba waxu dhibi qur-aanka waa akrin kartaa salaad unbaa la tukan karin oo ilaa aad ximinkaa nijaasada meesha kaaga taalla iska dhaqdo waa caadi ya marka qof oo aan daahir ahayn baa jirkiisii la xidhiidha marka dhabtaas maadaama nebigu qur-aanka uu ku akriyey naagta dhiigka qabtaa qur-aanka akrin karto qiyaas ka luqluqsan ma arta weligaa waa luqluq wuxuu yahayna aan jirin hooye haye markay rabaanna wax saasay u luqluqani markii yani nusuusta cadcadna waa lagu kari lahay waraakan naskii waa kana soo raaca laga lahay ya bal waa fiir meeshay wax ka raadinayaan fiir marxaban can macdil binu yasaar waxaa laga wariyey radi allahu canhu anahu zawaja uktahu zawaja uktahu abaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi jaa cumaru jaa cumaru cumar baa yimid ilaa rasuuli llahi buu u yimid sala allahu alayh wasalam faqala wuxu yhi ya rasuul allah halagtu waan halaagsamay qaala wuxuu yidhi nabigu maa ahlaka ka war maxaa ku halaagay qaala wuxuu yidhi xawaltu raxlii raxligaygii baan wareejiyey alleylata xalay raxliga xaaskiisa u jeedaa yacni waan wareejiyey maxay tahay gadaal baan kaga imid wey macnaha onka isticmaal waana qubulka un baa loo jeedaa laakiin dhinaca ke- dhinaca dambe un baan ka imid yaa loo jeedaa wey aya marka raxligii dee waa iska raxli baa lagu shabahayaa xaaska oo yacni raxligaygii baan wareejiyey alleylata xalay falam yarudda calayhi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxba ooma radinin jawaab ah fa nazalad waxaa soo degtay nisaa'ukum haweenkiinu xarsun lakum faatuu xarsakum u taga anaa shi'tum kayfa shi'tum aqbil qaabil buu yidhi nabigu waa adbir wataqi dubura dabada iska ilaali walxayda rawaahu tirmidi bisanadin xasan can macqil bn yasaar radia allahu canhu annahu zawaja ukhtahu walaal- walaashiibuu u guuriyey rajula nin oo min almuslimiina calaa cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam zamankii nabiga fa kaanat cindahu agtiisa ayay ahaatay oo gabadhaas uu qabay maa kaanat intay ahaatay suma dallaqaha wuu furay tadliiqatan hal dalaaq buu ku furay lam yuraajicaha muuse soo rajicaysanin xata inqadat ilciddatu ciddada ilaa ay gooday oo haddee saddexda ka yar haddii haweenka lagu furo hal ama labo rajiciy aad leedahay laakiin waa intayna ciddadu gu-ina moogteen baa soo rajciyaysan kartaa marka shib buu ka yiri ilaa ay ciddadii go'day wey saddexdii dhiig baa ku dhacay markaasa ciddadii ka baxday labadii dalqadood kana waa ku furaysaa markaas ay baainaysaa mar hadday ciddada go xata inqalat ilcidda fawa- fayahwiyahaa wuu jeclaaday wahawiyadu ayaduna way jeclaatay markii kadib ay markay ciddadii go'day kadib iyo haddana isjeclaadeen inay dib isugu laabtaan suma khadabaha wuu soo doonay maca alkhudaabi raggii doonaya gabadha ay guurka ka rabay buu kusoo darmaday oo ninkii walaalkeedaha buu u yimid oo gabadhii waan rabaa buu yidhi inaan hadda ku noqdo fa qaala lahu wuxuu u yidhi yaa lukacu war midkan axmaq ahee doqonka ahow yaa yaa lukac yaa la-iim akramtuka waan kugu inkraamay bihaa gabadha wa zawajtuka waan kuu guuriyey fa dallaqtahaa waad furtay soo ma wallaahi laa tarjicu ilayka abadan mar dambe inayna kuusoo noqonin aaya qaala wuxuu yidhi ayahay macqib binu yasaar facalima allaahu ilaahay baa ogaaday ilaahay wuu og yahay bay xaajatahu ninkaa xaajadiisa ilayhaa gabadha uu jecel yahay iyo wa xaajatahaa iyaduna jaceelkeeda ilaa bacdiha zawjkeeda hore jecesha raggan kale soo doonaya ama shikaansan maba rabto ninkeeda hore umayrta aaya faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey waidaa dallaqtum nnisaa haweenkii haddaad furtaan oo fa balaqna ajalahunna ajalkoodii ay gaarhaan oo muddadoodii ay dhammaato ya falaa tacduluuhunna ha meermeerinina an yankixna aswaajahunna raggoodii hore inay ku noqdaan owliyadii baa lala hadlayaa raggoodii hore in ninkooda inay ku laabata ha u diidina ya ay laa tamnacuuhunna min alrujuuci ilaa aswaajihinna idaa taraaduu baynahum bilmacruuf hadday ayagu iska raali noqdaan oy ayagu isjecel yihiin ha u diidin adugu ya alaaya falamaa samicahaa macqil markuu maqlay qaala wuxuu yidhi samcan lirabbii wa taaca samcan maqal baa u sugnaaday lirabbii asmacu samcan waan maqlayaa wa daacatan adiicu daacatan ilaahay waan adeecaya qowlkiisu uma dacaahu wuu u yeedhay faqaala wuxuu yidhi uzawijuka waan ku waan kugu xidhayaa wa ukrimuka waana kugu ikraamayaa fadal buu yidhi xag ilaahay baa laga soo canaantay soomaadi rawaahu tirmidi walbukhaari qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaajan waladiina ragga yutawafawna dhimanaya la oobsanayo minkum adinka idinka mida wayadaruuna ka tegaya azwaajan haween yatarabasna haweenkaas way sugayaan bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban beri ayay ciddo gelaysaa way ay afar bilood iyo toban beri oo marka sidaa la leeyahay naagtu dee ciddatu wafaad markay ka ciddo tirsanayso inay xaamilo tahay iyo inay inayna xaa'ilo taha loo kala qaadi hadday xaamilo tahay ayadu biwadcil xamli bay ku ciddo tirsan walow ninkii markii shalay la duuga maantaba hadday dhasho bas weeye ciddadeedu waa gooday aa biwadcil xamli ama haddayna yacni uur ahayn afar bilood iyo toban beri yaa la rabaa inay joogto can cabdillaahi bni zubayr radi allahu canhuma qaal qultu licuhmaan ba waxaan u yihi radi allahu canhu waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna adwaajan wasiyatan falyuusuu ha dardaarmeen wasiyatan liadwaajihim haweenkooda mataacan ila alxawl mataacan yacni maa yatamatacna waxay yacni ha u dardaarmeen wax ay ku tamatucaan oo maal ah ila alxawl sanadka inta laga gaaro hayra ikhraajin aaya xaalayan kuwa baxayo oo yacni waxaa aayaddan hore labada aayadood xagga yacni nusuulka waxaa ku horreeyey aayaddan yaa hadda horreyso aayaddan dambe maxayna marka aayaddan amraysaa haweenku markaa dhaxal mayna hayno wa- dardaaran baa waajib wey ragga inay haweenku wax u dardaarmaan markuu dhimanay inuu wax u dardaarma waajib yacni ciddadooduna waxay ahayd sanad bay ahayd hal sano ayay gurigaa ku jireen saana ka baxeen nasakhadaa waxaa nasakday alaayatu lukhraa aayadda kalaa nasakday oo maxay tahay aayadda haddaan soo maraynay waladiina yutawafuna minkum wayadaruuna azwaajan aya yatarabasna bianfusihina arbacata ashuri wacashra aayaddaasaa lagu nasakay aayaddaasi aa lagu nasakhayo oo yacni waa xagga ciddadii sanadka ahayd aayaddaasaa lagu nasakhay wasiyadii waajibka ahayd oo ragga inay u dardaarmaan ahaydna aayatul miiraas baa lagu nasakhayo haweenkii waxaa la yidhi tarikada ninku uu ka tagay waxay ku leeyihiin rubuc haddaynay owlaad uusan un ka tegin hadduu owlaad ka tagana sumun bay sumun bay leeyihiin waay sideed meelood bay leeyihiin marka wasiya tanta waxaa lagu waxaa lagu nas- lagu nasakhay aayatul miiraas ila alxawlidan oo yani ciddadoodii xawlka ahaydna waxaa lagu nasakhay yatarabasna biarbacati ashhurin wacashran yaa lagu nasakhay wey afar bilood iyo toban bil marka nasakhadaa waxaa nasakday buu hi alaayatu lukhraa cabdullaahi binu zubayr baa leysid cusmaan buu ku leeyay aayaddaa kalaa lagu nasakhe falima taktubuhaa maxaad u qoraysaa ow tadacuhaa falima laa tadacuhaa maxaad ooga tegi weyday saasuu ku yidhi hadalkaa yacni maxaad ooga tegi weyday ama maxaad u qoraysaa qaala wuxuu yidhi cusmaan binu cafaan yabna akhii walaalkii wiilkiisiiow laa uqayiru doorin maayo shay-an shay oo minhu musxafka ka mid a can makaanii ka doorin maayo sideediin baan u qoraya inkastay aayaddu mansuukha tahay laakiin waan qori macnaha de qur-aanka yani waxaa ka mid ah waxa ma- yani lafdan iyo wa yani wa tilaawatan ba la nasakhayo lafdigiisina waa la nasakhayo ma joogo tilaawadiisina waa la nasakhay waa la israaciyey iyo wax tilaawadiisi unbaa la nasakhayo xukunkiisi baa joogo xukunkiisii ayaa joogo oo marxaban waxna waxa weeye marxaban xukunkii besa la nasakhay tilaawadiisa la hadda ayadan waa la iska akrinaya laakiin xukunkeeda waa mansuuq xukunkeeda ebr wey laakiin lafti tilaawadeeda waa baaqi oo saa baa loo akrin rawahu lbukhari qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi radi allahu canhuma waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaajan wasiyatan liazwaajihim falyuusuuha dardaarmeen wasiyatan wasiyatunna waa la akhriyey calayhim dushooda waxaa ahaatay wasiyatun dardaaran liazwaajihim inay u dardaarmaan mataacan ila xawl غayra ikraaji nusikha waa la nasakhay oo biaayat lmiiraas aayat lmiiraas baa lagu nasakhay wasiyadii waa la nasakhay biaayat lmiiraas baa lagu nasakhay dhaxalka wa nusikha waa la nasakhay ajalulxawli sanadkii ay ciddada tirsanayeena biarbacati ashhurin iyo cashran baa lagu nasakhay rawahu abu daawuud baa wariyey fi dalaaq qaala allahu tacaala xaafiduu cala salawaati wa salaati lwusaa waquumuu lilahi qaanitiin xaafiduu cala salawaati salaadaha xifdiya wa salaati lwusطaa salaada khiyaarada la yidhaaha salaadaha ugu fadli badana xifdiya waquumuu kaca lilahi ilahi qaanitiin xaalatiin mudiiciin ama yani saakitiin ilahi khaashiciin can caliyin radi allahu canhu ana nabiya sal alay wasalam qaala wuxuu yihi nabigu yowma alxadaab ghazwadii qazwat alxadaab la ohan jiray aya alatii xafaruu lkhandaqa khandaqa ay qodeen aya ghazwat laxzaab gazwat lkhandaqna waa la yidhaha yaa nabigu wuxuu yidhi allaahuma imla ilaahu buuxiyo allaahuma allahayo imla qubuurahum mushrikiinta qabrigooda iyo wa buyuutahum guryahoodaba naara naar ilaahu ka buuxi kamaa shaqaluuna asay nooga shuqliyeen can salaati lwusta salaaddii salaata wustada ahayd xataa qaamat ishams qoraxdii baa ka dhacday nabigu muuna tukani maalinkaa salaada casir wey ay rawaahu tirmidi baa wariye bukhaari marka salaatu casirka eh, yani salaatu lwustada salaada casir inay tahay baa t- yani u badan yihiin yani tafsiirku u badan yahay mufasiriintu wey taasay u badan yihiin salaada subaxna way sheegaan salaadahan kalena waa lagu sheegaa laakiin horta salaada casir iyo salaad subaxunba oo ya- aqwaasha ugu badan salaada casir baana ugu sii raajaxsan waay hayl axaadiista caddaynaysa oo la baashiraysaaba yani udaliil can cabdillaahi radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal salaatulwusdaa salaatulcasri wey waa salaada casr can abi yuunus waxaa laga wariyey mawlaa caaishata ahaa qaala wuxuu yidhi amaratnii caaishatu ayaa i amartay caaishaa xoraysay an aktuba inaan qoro lahaa iyada musxafan musxaf inaan u qoro faqaala waxay tihi idaa balaqta markaad soo gaarta hadihi alaaya xaafiduu cala salawaati wa salaati alwustaa faaadinnii io ogeysii falamaa balaqtuha markaan soo gaaray aclamtuha waan ogeysiiyey faqaalad waxay- faamlat calaya waxay ii yeerisay xaafiduu cala salawaat wa salaati alwustaa wa salaati alcasri saasay ii yeerisay wey wa salaati alwustaa wa salaati alcasri hadda cadafku takaayur buu ku tusiyaaye inayna ayadu madhabkeedu ma qabta inay salaada casir tahay salaatu yani wustadu salaati lwustaa iyo wa salaati alcasri salaatu lwustaa marka waxay ku wadaa duhurka ayadu aqwaasha ku sheegaysa iyadu qabtaasi caaisho wa qaala waxay tihi samictuhaa waan maqlay min rasuulillaahi sala allahu alay sl nabigaan saa ka maqlay sala- salaat wa salaati alwustaa wa salaati alcasri waa nabiga ka maqlay ay imaamu tirmidi baa wariyey labadaa riwaayo bisanadayni saxiixayn can zayd bin arqam radi allahu canhu qaal kunnaa waxaan ahay natakalamu kuwa hadla fi salaat salaada dhexdeedaanu ku hadli jirnay buuri yukallimu axadunaa midkaana wuu la hadlaya akhaahu walaalkii fii xaajatii dantiisuu u sheegayaa salaada anagu ku jirno iyo ninka ninka garabkiisa taagan buu la hadliyo war arrintaasi arrintaasaan u baahanahaye salaadiina waa lagu jiraa marka waa iska sheekaysan jirnay buuri xataa nazalat haadihi alaaya ilaa ay aayaddan soo degtay xaafiduu cala salawaat salaadaha xifdiya wa salaati alwustaa salaada khiyaarada ee wustada la yihahda xifdiya wa quumuu kaca lilahi ilaahay qaanitiin qaanitiin xaalatiin khaashiciin fa umirnaa waana la amray bisukuut aamus baana la amray wa mudiiciina iyo khaashiciina daliiliina saakitiin mar haddii khushuuc dee khushuuc iyo hadal ismale dee khushuuc baana la amray buu leeyahay marka haddii yani ha hadlina oo aamusa waay ya rawahu albukhaariyu watirmidi qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fain khiftum haddaad cabsataan fa rijaalan aw rukbaanan ay haddaad cabsataan oo waa salaatu khoofkiie fasalluu tukada wey waayahay ay rijaalan adinkoo lugaynayo lugley aw rukbaanan adinkoo gaadiidki saaran yacni oo salaatu khoofka hadduu yacni khoofku aada u darnaado oo wixii laysku dhex daata cadowgii kayfa amkana si alla si u suurowda u tukanaysaa faidaa amintum fadkuru llaha ilaahay xusa kamaa callamakum maa lam takunuu taclamuun markaad aamin noqotaan ood nabadgelyada tihiinna ilaahay xusa ilaahay ku shukriya kamaa callamakum siduu idin baray maa lam takunuu taclamuun wixiina aqoonin way ay wixiina aqoonin oo dhan baa laydin baray mar alle markay waxay idinku yimaadaan saaad ooga bixi lahaydeen oo saaad yani ilaahay cibaadadiisa u gudan lahaydeen baa laydin baray qaala ibnu kaana ibnu cumar wuxuu aha cabdullahi bn cumar radi allahu canhuma idaa su'ila can salaati alkhawf markii la weydiiyo qaala wuxuu odhan jiray yataqadamu limaamu imaamkii baa horay baraya iyo wa daa'ifatun qayb oo min annaasi ka mid a fa yusallii bihim wuu tujinaya ragcatan wa takunu daa'ifatun oo minhum ka mid ana baynahum iyo wa bayna alcaduwi cadowbay ilaalinaysaa lam yusalluu ayagu salaada ma gelayaan fa idaa salla aladiina kuwii markay tukadaan macahu waayahay imaamka maciisa aada ragca ista'kharuu dib bay usoo baxayaan ragcaddii kale ay dhammaysanayaan makaana aladiina kuwii makaankoodii bay tegayaan lam yusalluu aan tukanin kuwii yani ilaalinaya cadowga waardaynaya waa markuu cadowgu hayra alqibla qiblada meel aan hayn uu fadhiyo weeye way soo bedelayaan intay ragcaddii kala dhammaystaan aaya marxaban kuwii makaana aladiina kuwii makaankoodii lam yusalluu aan tukanin walaa yusallimuuna wayataqadamu aladiina lam yusalluu kuwan kale ma salaama naqsanayaan buu leeyahay wayataqadamu aladiina kuwii baa hormaraya lam yusalluu aan tukanin fa yusalluuna macahu ragca hal ragcad ragcaddii labaad bay imaamka la tukanayaan suma yansarifu alimaamu imaamkii wuu salaamo naqsanaya waqad sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday fataquumu kullu waaxidatin oo min adaa'ifatayni fa yusalluuna lianfusihim ragcatan bacda an yansarifa alimaamu qola la arka ragcaddii dhammaysanaya haddii yani salaada yani markii qolada hadee ninkan imaamka keligii wax ma waardeynaye qoladana ayagoo salaadii ku jiro un xaggaa uma sii jeesanayaan yani waad garanaysaa suwarka salaatu khoof baanu kusoo marnay markay ragcadda la tukadaan bay ragcaddi kale imaamku ragcaddi labaad u istaago iyo ayagu dhammaysanayaan markay ragcaddi dhamaystaanba qoladii soo bedelayaan qoladii markay ragcaddi labaad la tukadaan imaamku atixiyaadka ufariistay ayaguna soo dhammaysanay markaasay la salaama naqsanay wahaakada fatakunu kullu daa'ifatin qad salat ragcatayni fain kaana khawfun khawf hadduu jiro ashadda min dalika ka daran salluu way tukadaan rijaalan iyagoo lugaynayo qiyaaman xaala yihiin calaa aqdaamihim ow rukbaanan iyagoo gaadiid saaran mustaqbil alqibla qiblada iyagoo qaabilsan ow hayra mustaqbilihaa xaala yihiin kuwa qiblada qaabilsan de kayfa amkana wa salaatu say kuu qabataa loo tukadaa sooma marka haddiiba laisku dhex daato waktigiina uu yimaado khalaas adigu inaad ilahay xusuusato baa lagaa raba xusuusta ilahay ka tegin rawahu lbukhaariy qaala allahu tacala ilahay wuxuu yidhi allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum allahu ilaahay allaha macbuud xaqa laa ilaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuud illa hu alxayu allihii nool wey alqayuumu naftiisa iyo keyrkiiba uqumay laa taakudhu ma qabato sinatun ay lulmo ilaahay ma qabanaysa iyo gamaayo walaa nawmun hurdo ilaahay male lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard lahu lilah ilaahay waxaa usugnaaday mulkan iyo wa khalqan iyo wacabiidan ba ilahay wuxuu uleeya maa fi samaawaat samaawaadka dhexdooda waxaa ku jira wamaa fi lard man da ladii man waa kuma daa aladii kii uu yahay yashfacu cindahu ilaahay agtiisa ka shafaaca qaadaya ilaa biidnihi ilahay idankiisa mooyaane qofuu ilaahay idmay ma ogiye wax shafaaca qaadi kara ma jir ma jiro ay yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim hortooda wixii ahaadee wamaa khalfahum gadaashooda wixii ahaadee walaa yuxiiduuna ma koobi karaan bishayin min cilmi ilaa bimaa shaaa wuxuu ilaahay asagu doono oo uu bara mooyaane cilmigiisa bini aadan khalqi ma koobi karo wasica kursiyuhu kursigiisu wuxuu u waasac noqday asamaawaati iyo walard aaya walaa ya-uuduhu xifduhumaa wa huwa alcaliyu alcadiim ay walaa ya-uuduhu xifduhumaa ay samaawaadka iyo ardada xifdigoodu ilaahay ma cuslaynayo wax ku culus ma aha bal huwa sahlun calayh wa huwa ilaahay alcaliy allihii korreeyo weeye fowqa khalqihi bilqahri alcadiim fowqa kulli cadiim wax weyn oo dhan ilahay baa ka weyn can abi muusa radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaama fiina rasuulu llahi baa kacay sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay baa naga dhex istaagay oo maalin khud buu la istaagay bihamsi kalimaatin shan kelimo faqaala wuxuu yidhi ina allaha caza wajale laa yanaamu ilaahay ma seexdo walaa yambagii lahu an yanaama inuu seexdana ilaahay owle o ma aha wax u banaan wax ilaahay ku banaan maaha xaqiis hurdo yakfidu lqisda miisaankuu hoos u dhigayaa wayarfacuhu ilaahay wuu kor yeelay qofkuu doono iimaankiisuu miisaankiisuu rajixi qofkuu doonana ilaahay hoos buu ridi yurfacu ilayhi waxaa loo kor yeelayaa camaluleyli habeenka wixii la sameeyey qabla camali nahaar maalinka camalkiisa intaan la gaari wa camalu nahaari maalinka camalkeedii baa ilaahay loo kor yeelaya qabla camali leyl xijaabuhu ilaahay xijaabkiisu annuuru nuur wey low kashafow hadduu iska faydo laxtaraqad waxay gubi lahay subaxaati wejhi wejigiisa iftiinka ka soo baxaya mantahaa ilayhi basaru basarkiisa intuu gaaro oo min khalqihi ka mid wax xamili lahaaba ma jira way guban lahayeen rawaahu muslim fi liimaan wabnu maajahna u wariyey can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaal naxnu annaga axaqu kaga xaqnimo badan buri nabigu bishaki shaki annagaa kaga xaqnimo badan min ibraahim nebi ibraahim ma uusan shakinin waa khaliil raxmaan annagaa kaga xaqnimo badan shaki id waqti qaala uu yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta ilaahayow itusi sidaad kuwa dhintay u noolayso qaala ilaahay wuxuu yidhi awalam tu'min miyaadan rumaynin ibraahimow qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim balaa waan rumeeyey walaakin liyadma'ina qalbi ay cilmulyaqiin baan haystay marka hore cilmulyaqiin oo yacni waan yaqiinsanaa inuu yahay oo cilmi ahaan baan u rumaysnaa laakiin caynulyaqiin baan doonayaa inaan indhaha ku arko caynulyaqiin as marka markuu leeyahy rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta shaki ma una shakinin annagaa kaga xaqnimo annagaa kaga dhow inaan shakinno oo aan ku shakinno amarka ilaahay annagaa kaga dhow bi nebi ibraahim oo khaliilullah buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam marka inaan loo fahmin markuu yani ilaahay weydiisanayo maxoogaa shaki baa galay yuuna qalbigaaga gelin ayuu nabigu kaala hadlay ay naxnu annagaa axaqu bishaki min ibraahim annagaa kaga xaqnimo badan ya low kaana shaku fii qudrati illaahi mutadariqan ila alambiyaa maba jire hadday ambiyada shaki uu soo gaarayo xag ilaahay lakuntu ana axaqu bihi anaa kaga xaqniyo badnaa buy wa ana lam ashaku maana shakinin fa ibraahimu owlaa bicadamihi inuuna shakinin waa iga sii owleysan yahay buu nabigu le liannahu khaliil raxmaan ya ilahay raxmaan khaliilkiis id waqti qaala uu yihi rabbi arinii ilaahu itusi kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyadmaina qalbi ay qaala faqud arbacata min aayr baa ilaahay yidhiho dee waa la tusay marka waa la tusay ay ay rawaahu lbukhaari baa wariyey hunaa wa muslimu fi liimaan qaala allahu tacala ilahay wuxuu yidhi ayawaddu axadukum ayawaddu ma jecelaya axadukum axadkiin an takuuna inay u sugnaato lahu asaga jannatun beer oo min nakhiilin timir ah iyo wacnaabin cinab ah tajrii ay soconaysa min taxtiha hoosteeda alanhaaru webi biyahaasaa u qulqulayo lahu fiiha waxaa u sugnaaday beertaa min kulli samaraat midhaha soo baxaya noocyaalkiisao dhan wa asaabahu lkibar asagana waxaa asiibay duqnimo oo waa nin waayeel ah walahu duriyatun ducafaa carruur yar yar ana wuu leeyahay fa asaabahaa waxaa asiibay icsaarun ay fiihi naarun icsaarun dabayl fiihi naarun uu ku sugan yahay dabayl baa asiibtay faxtaraqad way gubatay markaas beertii carruurtii ka baabaaday eber isagoo waa yeelay iyo beertii uu lahaa amay ilmuhu ku noolaadaan ay kaafisaana way gubatay ma qof jecel baa jiro maya wey kadalika yubayinu allahu lakum alaayaat saasaa ilaahay aayadaha inkugu cadaynaya lacallakum tatafakaruun inaad fikirtaan ya marka camalkiina ha burinina oo camalkii iyo dadaalka aad soo samaynaysaan oo dhan wax kale ha dhex gelinina wey macnaha ya camalkiina ha burinina ay وهذا تمثيل وي لنفقة المرائي نينك استتوسا انتو وحبحيو في ذهابها وعدم نفعها وي في الآخرة وهو أحوج ما يكون لها ninkan beerta markay ka gubatay waa marka ugu baahi badna markuu asagii tabar dhigay oo waayeelay yaa ilmihii beerta ka gubatay haddaad nafaqo intaad sadaqa bixiso aad status iyo aad ilaahay dartii aad u bixinina aakhare markii aad ugu baahi badnayd baad wax ajira ka helayn eber waxaa lagu leeyahay awel status baad u bixisay orog ajirka u raas qaala cumaru radia allahu canhu yowman liasxaabi nabiy maalin buu siin cumar asxaabta nabiga la hadlay radia allahu canhu yowman maalin liasxaabi nabiy wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama fiima tarawna hadihi alaaya nazalat aayaddan maxaad u malaynaysaan inay kusoo degtay ayawadu axadukum an takuuna lahu janna qaaluu waxay yidhaahdeen allahu aclam ilaahay baa garanaya faqadiba cumaru sid cumar wuu cadhooday faqaala wuxuu yidhi quuluu naclam ow laa naclam ay ama waan garanaynaa dhaha oo ninku wuxuu garanaya ha sheego ow laa naclam ama ma- ma garanayna dhaha faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cabaas fii nafsii aniga naftayda minhaa aayadan shay-un waxbaa igu soo dhacay oon u malaynaya yaa amiira almu'miniin qaala cumaru wuxuu yidhi yabna akhi walaalkii wiilkiisa ow qul dheh walaa taxqir nafsaka naftaada xaqirin waxa kugu soo dhacaya sheeg waa cilmi qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi duribad waa la yeelay masalan mahmaha baa laga yeelay licamalin aayadda waxaa lagu tamsiilinayaa camal ibni aadamku samaynaya qaala cumaru wuxuu yidhi ayu camalin camalku lagu suuraynaya waa kee qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cabaas licamalin camal baa lagu suuraynaya bu anugu camal baa lagu suuraynaya unba ila tahay bu camal qaala cumaru wuxuu yidhi sayd cumar baa marka sii wada wuxuu yidhi lira- lirajulin baa lagu yani lagu tilmaamay oo lagu tamsiilinaya haniyin oo hanti leh yacmalu bidaacati illahi ilaahay daacadiisa camal falaya caza wajale suma bacasa allaahu lahu shaydaan shaydaan baa ilaahay usoo diri markaasoo facamila bilmacaasi macaasi buu ku kacayaa xataa aqraqa acmaalahu acmaashiisii oo dhan buu macsiya markaa ku ku maansheeyo camalkiisii oo dhan waa beri sooma markii ugu baahi badnaa buu camalkii waayaya saasoo kaleta wey ya waa ninkaa markuu duqoobay baartay ka gubatay ya rawaahu lbukhaariyu can ilbaraa radia allahu canhu qaal kunnaa waxaanayn macshara alansaar ansaar jamaacadeeda haddaan nahay asxaaba naklin rag beereley aan ahayn fa kaana rajulu wuxuu ah ya'tii binak- min nakli beertiisii wuxuu kala imaan jiray calaa qadri kasratihi wa qilatihi hadduu beer weyn leeyahay iyo hadduu beer yar weyn intuu keenayo unbaa beertu nin walba wax ka soo qaadaya calaa kasrati qadri kasratihi wa qilatihi wa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yaatii mid la yimaada bilqinwi laan timir uu keenayaa walqin weyni laba laamood fa yucalliquhu bilmasjid markaasaa masaajidka lagu xidhaya timirtu laan yani midhaheedu saa usoo laalaada weeye hal laan buu beertii kasoo jebinaya ama laba laamood markaasuu masaajidka saa uga soo lulaya wa kaana ahlu sufa nimankii fuqarada ay ahlu sufa ay masaajidka joogi jiray laysa lahum dacaamun dacaam maysa laha inay cunaan fa kaana axaduhum wuxuu ahaa idaa jaaca markuu baahdo atalqinwa laantaasuu u tegayaa fa darabahu bicasaahu usiisuu ku dhufanayaa fa yasqudu waxaa usoo dhacaya min albusri busrigi iyo wasamari midhihii fa yaakulu wuu cunayaa wa kaana naasun oo miman laa yarqabu fi lkhayr saasay asxaabu sufuhu ku noolaayeenba wa kaana naasun dad waxay ahaayeen oo miman dul ka mida laa yarqabu fi lkhayri khayrka aan jeclayn yaatii axadu midkood wuu la imaanayaa bilqinwi laan buu soo qaadayaa fiihi shiisu walxashafu aya fiihi shiisu walxashaf laan buu soo qaadayaa midho xin ay ku yaan alxashaf waxaa la yidhaha radii'u tamri timir xun oo aan fiicnayn baa laanta ku taalo kuwo iska angegay baa ku yaallo waxaasuu soo qaadayaayo dee laan buu keenay midhuhu mi- masaajidkii keenaydaas unbuu ka rabaa keliya in la yidhaahdo ayahay markaasuu masjid kusoo xirayaa ay wa bilqinwi buu keenayaa laan buu soo qaadayaa qadin ay qadinka sara jabay beertiisii uu dhex qaad qaadi oo laantii jabto yuu hor isuu soo qaadayaa un keliya ee wax fiican soo qaadi maayo fa yucalliquhu fa anzala allahu tacala ilaahay baa soo dejiya ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahayo nabiga rumeeyo anfiquu min dayibaati maa kasabtum war anfiquu bixiya baa layidhi min dayibaati maa kasabtum waxaad kasbateen kiisa wanaagsan oo xalaasha ah haddana xoolaha shayga ugu fiican bixiya wa mima akhrajnaa lakum min alard ardada waxaan inkaga soo saarnay oo nabaadkaan dhulkan kaga soo bixinay oo beed